waa tahay dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee b b c da v o da tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa soo wada dhegeysateen dhegeystayaal iminkana kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan suhli balkan si toos aad uga dhegeystaan maalin weliba marka laga reebo sabtida xadda dhegeystayaal maantana waa maalin arbaca ah saaxiibaya taarikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad ee may sanada labada kun labaiyo labaatanka dhegeystayaal wargeysada kale a daily nation sidoo kale the standard ayaan subax weliba soo qabsanaa dhegeystayaal siday aan markaasi aan usoo dabcan u qaada dhigno oo u falanqeyno ayaa markaasi wargeyska ciwaanadiisa hore uu halkaasi kusoo sharxay dhegeystayaal wargeysada daily nation iyo sidoo kale the standard qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siinaasay kusoo kaakiceen kuwa beriseen maqalka idaacadda waa qeybaha dambe sidee xaaladda markaasi deegaankaada countigaada iyo sidoo kale tuulada qaryadaad ku sugantahay ee tahay saaxiib qeybaha dambe aan kuu siin doonaa haddii ay bahraale ka noqdo laakiin lambarka hadda meel iskaga sii qoro waa lambarka idaacadde waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan saaxiibayaal arooryo suuban ayaa ilinayahay waxaana filayaa si wanaagsan oo qurux badan oo caafimaad qabta ina ama caafimaad leh inaad kusoo wada kacdeen dhegeystayaal wargeyska imikan gacanteeda ku jira waxba hadalka aynugu badinine waa daily nation oo raalli hadalda standard wuxuu halkan saaka faahfaahin u ka bixinaya ama uu ku qoraya fod record dabcan waa buug u qoray dabcan in badan uu soo qoraya dabcan wasiirka difaaca dalka aadan bare ducaale buuggan wuxuu markaasi ka hadlaya taariikhda ee siyaasadda ee wadanka ee markaasi usoo jireenka ahayd muddo ah laakiin wixii u dambeeyey kii saaxiibadii siyaasadda ku heshiiyey saaxiibadii markii dambena ku kala irdoowey mise ku kala baxay siyaasadda ayuu sidoo kale wargeyska ka hadlaya saaka uu markaasi maqaal uu dabcan buug dhan uu ka qoray wasiirka difaaca dalka buuggaasi oo la daafuri doono maalinta berito ee taarada koob iyo tobanka ay ku beegan tahay waxaana wargeyska dabcan uu soo qaatay ama uu soo qaatay waxaa u dhexeeyey dabcan wasiirka raalli hadda waxaa u dhexeeyey waa madaxweynaha hadda xilka haya william ruto iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta wargeyska marka hore wuxuu halkan buuga waxyaala fara badan dabcan rikoodhka ama sidoo kale wixii soo maray uu markaasi kaga qoray halkan wuxuu leeyahay bakstap dabcan waa gadaal ayaa markaasi liiga toogtay oo liiga tooganayay oo ula jeedo dabcan saaxiibkiisii madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta inevertot uma malayn jirin ama uma malayneynin inuu markaasi kenyatta uu sidaas samayn doono laakiin waxaa markaasi ninkii markaasi aan la soo halgamay waa ninkii aan lasoo kambeyn gareeyey sanadihii u badnaa ee wakhti fara badan aan gelinay sida ilaa taasi ayaa markaasi layaab igu noqotay markii aan arkay xaalado kale oo markaasi uu dabcan dhexdhabaalanayo madaxweynihii hore waxaa taasi ii keentay in markaasi anigana aan u dulqaato xanuun weliba oo markaasi uu dabcan laygu sameynayo waana tan aan markaasi faham weyne xanuunka dabcan waxa uu sheegay dabcan wargeyska dabcan isagoo soo xiganaya qoraalo qaar uu markaasi uu halkan uusoo dabcan uu ka daraaseynayo ama sidoo kale uu ka qorayo wasiirka difaaca aadan bare waxa uu leeyahay dabcan waxaa keliya markaasi kuligna u sheeda dabcan keliya sidii markaas wadada saxda ah aniga ii hagi karto aan u qaadi lahaa iyadoo tilaabo weliba yool weliba aan ku qaaday sidii markaasi aan uga bixi lahaa laakiin waxaa markaasi arkay in ay markaasi aniga isaaran tahay seefta oo markaasi la doonayo in ay dabcan siyaasadeeda dabcan la ciritiro meesha laga saaro taasina cid kale ma ahan waa madaxweynihii hore sida uu hadalka markaasi u dhigayo sidoo kalena dabcan iyo weliba sheekada sida uga soo xiganayo madaxweynihii waa madaxweyne hadda xilka ah ee dhegeystayaal ee ruto waxyaala fara badan ayuu dhinacyada kala duwan ka taabanaya buugga fodarikoor uu soo qaadanayo dabcan ama faahfaahin uu ka bixinayo saaka wargeyska the standard wuxuuna dhinacyada ka fiirinayaa bal sida cilaaqaadka iyo xiriirka uu aad ku weynaa ay soo dhexmaray madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweynaha hadda xilka haya ee william ruto iyo wixii markaasi kala geeyey waa midda markaasi cadaab xooganeed ee abuurtay sidoo kalena maflaanka ku noqotay madaxweynaha daxiilka hayo waana wargeyska waxau sidoo kale rikoodhka foda rikoodh uu markaasi dhinacyo farban ka taabtay dhinacyada siyaasadda dhammaan dhegeystayaal ee dhanka mucaaradka raila odinga kalonzo misoka iyo sidoo kale qorshaha markaasi madaxweynaha xilka markaasi kasii degay ee uhuru kenyata wuxuu ka damacsanaa kalonzo misoka oo markaasi isagana aad ugu dhowaa halka sidoo kalena ruto uu doonaya markaas in la daba dhigo ama uu noqdo karonzo misoka madaxweyne dhegeyste laakiin taasi haddana qorsho kale ayaa markaasi la sameeyey la dejiyey oo looga baxay sidii markaasi jadwalka siyaasadeed loo ciyaari lahaa loogana saari lahaa meesha madaxweynaha dabcan hadda xilka hayo iyo weliba loolankiisa siyaasadeed ee adkaa sida wargeyska halkan uu qorayo wargeyska wuxuu soo xiganayaa qoraalada markaas uu qoray dabcan xildhibaanka hore ee gaaraysa sidoo kale wasiirka hadda difaaca ah ducaale oo markaasi ka hadlayo the betrayal dabcan waa hagardaamadii siyaasadeed ee markaasi lagula kacay ruto oo boggaasi bogog fara badan uu ka sharxayo siyaasadda the inside story of politic power politics wuxuu leeyahay waa awoodda markaasi gudaha ku jirta ee siyaasadda markii loo fiiriyo oo awoodda xoogan u yeeli karto ayadoo loo fiirinaya siyaasadda xeerdejiyaasha iyo sidoo hogaaminta waddankani kenya ayuu booggiisa cibaan oga dhigay laakiin wuxuu leeyahay dabcan waxaa xusi doontaa taariikhda fother record waxaalihii markaasi soo dhexmaray danka baarlamaaniga dhanka hogaamiyaha iyo sidoo kale awoodda ugu weyn ee dalka waa dhanka madaxtinimada waxay markaasi rogrogayeen siyaasadda ee muddooyinkii ugu dambeysay taasoo faahfaahin iyo macluumaad fara badan uu ka qoray buggiisa oo maalinta britol dahfuri doona dhegeystayaal wargeyska buggiisa afraad iyo shanaad ayaa markaasi macluumaad fara badan uu ka qoraya wixii markaasi dhexmaray iyo waxuu markaas uu ka sheekeynayo iyo sidoo kale uu ka soo xiganayo kadibna buuggaasi uu faallo fara badan uu kaga qoray wasiirka difaaca dalka dhegeystayaal aadan ducaali wargeyska wuxuu halkan sidoo kale isagana saaka faahfaahin kaga bixinayaa uuna ka hadlayaa dhegeystayaal waxa uu leeyahay boggiisa lixaad waxaa mar kale lasoo badbaadiyey kadib hogo dheer oo markaasi laga soo daadgurayy ama sidoo kale laga soo badbaadiyey meydad hor leh oo gaaraya ilaa iyo koob iyo labaatan oo halkaasi lagu aasay dhegeystayaal waana shakahola weli waxaa socotaa baadi goobka mar kale lagu soo qafayo ama lagu soo saarayo dabcan meydadka halkaasi paul mckenzi uu dadka markaasi ku xasuuqay sida ay ayaga markaasi u dhigayaan hadalka waxaana leeyahay dadkaasi in ay inta badan bahraad iyo gaajo ay u dhinteen kadib markii lagu wargeliyey ama loo sheegay in ay la kulmi doonaan ciise masiixi oo dabcan oola jeedaan nebi ciise oo ah markaasi ayaga u aaminsan yihiin in uu ilaah yahay waxaana wargeyska hadda dabcan baaritaano xoogan ay weli u leeyahay ku wadaan iyadoo wasiirka amniga gudaha rofesor kindiki uu sheegay in halkaasi looga ogoleen warbaahina warbaahinada balse keliya la ogol yahay kuwa markaasi gurmadka sameynaya kuwa markaasi dhulalka faqaya iyo weli baaritaano xoogan ku sameynayo halka dadka ay ku aasan yihiin sidii markaasi loo soo saari lahaa dadka halkaasi ku maqan weli tirada ayaa markaasi weli kala cadeynin ilaayo hadda markaasi halkaasi uu ku duugay mise lagu duugay mise u dhinteen dhibaatada xaaladaha adag ee markaasi dadka la marinaya waana weji kale oo hor leh markaasi dahfurmatay maalintii shalayto sida wasiirka difaac waa wasiirka amniga gudaha rofesor kendiki uu ku sheegay in mar kale wejiga labaad sidoo kalena baaritaano xoogan lagu sameyn doono dhanka diimaha oo dabcan arrimo adag la duldhigi doono diimaha dalka dhammaan dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa lixaad saaka faahfaahin uu kaga qorayo dhegeystayaal wargeyska ayaan weli markaasi ku guda jirnaa dhegeystayaal wuxuu saaka isagana halkan uu ka hadlaya uu leeyahay dabcan waxaa isla markaasi la socdaa state stark waxaa markaasi hadda dowladda ay sheegaysaa in ay dadka markaasi bricheska ah kuwa markaasi baadariyaasha ah ama kuwa markaasi muxaadarooyinka ama qudbooyinka markaasi kala duwan qabtaan ee kiniisadaha iyo goob waliba cibaado ah in markaasi dhulka la gelin doono mise la xiri doono dhegeystayaal waxaa durbo lagu bilaabay oo hadda baaritaano ku socdaa dhegeystayaal ninka hadda markaasi gacanta dowladda ku jira lagu magacaabo waa paulo mackenzie oo markaasi kiniisada good news international church u weyn oo dhegeystal oo hadda waa shaqsiga markaasi tuhmanaha waa shaqsiga markaasi hadda inta badan la leeyahay wuxuu markaasi xasuuqay dad aada u tiro badan oo markaasi u aasay dhegeystayaal baaritaano oo markaasi sheekahowla oo markaasi ka socdo isagoo dadka inta badan dabcan diisinay waxyaalaha hadda waaqica jira ee dunida uuna markaasi ku sheegay in ay soomaan ilaa dhimashada uga imaanayso si ay ula kulmaan ciise masiixi ee jesus waxaa sidoo kale markaas isagana gacanta lagu soo dhigay basa ezekiel odera oo markaasi isagana u weyn new life prayer center and church waa dabcan waa kiniisadda oo markaas iyadana xilaaqaad ama xiriirla leh pastor mackenzi waa ninka hadda dowladda gacanta ugu jiraya waxaa lagu sii dayay lacag gaaraysa hal dhibic shan milyan oo dabcan damaanad ah waxaana markaas maxkamadda ay sheegtay in baaritaano xoogan lagu si inkastoo laakiin dabcan caddeemo sax aan weli lagu helin waxaa weli markaasi socota ama booliska ay weli gacanta ay doonayaan in ay baaritaano ku sameeyaan ama ay keenaan caddeemo sax ah inkastoo hadda lagu sheegayo in ay markaasi booliiska sheegeen in odera dad taageeraashiisa ayba dhinteen laakiin siday ku dhinteen aan ilaa hadda aan la garanaynin sidoo kalena la-aas iyagana waxaan baaritaanada sidoo kale ay soo saareen in shakhsigan dabcan baadirigaasi odera waxaa asagana lagu sheegay hadda inuu yahay shakhsiga markaasi lacagaha dhaqo money laundry waxaa loo yaqaana dhegeystayaa oona sidoo kale uu halkaasi dadka uga faaideysto dhegeystayaal ninka lagu magacaabo iliad waa iliud waa kesa waxaa sidoo kale uu ku magaca dheeryahay yesu waa tongoreen waa tongoreen dhegeysta waxaa laleeyahay waa hogaamiyaha dabcan wuxuu leeyahay new jerusalem oo dabcan jerusalem waa shakhsiga hadda madhabta asagana dhinac kale ka wato wuxuu leeyahay isagoo shalay ciidamada booliiska ee kuwa dcida baaritaano ay ku sameeyeen sidoo kale su-aalo waxa laga weydiinaya oo ku aadan kiniisadiisa dhegeystayaal waxaana halkan markaasi uu ku leeyahay dad aada u tiro badan asagana oo aaminsan wuxuuna isku haystaa inuu yahay markaasi kan buugga lagu sheegay bibleka mase buugga masiixiga lagu sheegay inuu asagaba yaaba jesus ama ciise la sheegayo inuu asagaba yaaba ninkan dhegeystayaal wuxuu ku sugan yahay beedka dalka waxaana markaasi looga magacaaba yesu waa tongoreen saaxiibaya laakiin taageera ayuu markaas isaga leeyahay booliista ayaa markaas ayagana sheegeen inay baaritaano ku wadaan iyo waxa uu markaasi ku keenay iyo waxaa ku qasbay in dadka wax qaldan markaasi ay dhammaantood ku wada shubaan dhegeystayaal qaarkood ayaa hadda la sheegaya in weli baaritaano ay ka socdaan dhammaan guud ahaan dhammaan wadanka sidoo kale lagu soo saari doono kuwa isku sheega fake profet kuwa markaas ayaga sheegayaan inay markaasi dad lasoo diray ayba yihiinba oo sidoo kale dadka ayba xanuunada qaar ay ka qaadayaan sidoo kalena ay daabeynayaan laakiin taasi dowladda hadda waxay sheegaysaa in baaritaano lagu sameyn doono sidoo kalena cid weliba si qaldan dadka oola dhaqanto gacan bir ay ku qaban doonto weliba kuwa markaasi diimaha ee masiixiga dhegeystayaal ee dalka waxaana ay baaritaano hadda ku hayaan dhammaan sida xeerarka saxda loo dejin doono ee framework dhegeystayaal ee xinaabka markaasi adag u noqon doono iyadoo markaasi lasla shaqeyn doono komishinarada markaasi ee dhammaan dalka waxaana sidoo kale ay sheegayaan in ay tilaabo weliba ama wax walbo qaldan sidoo kale la sixi doono ay ku aadan dhanka diimaha si looga hortago dhibaatada iyo weliba xarjirnimada ee adag ee markaasi diimaha hadda ee wadanka kusii fidayo si wax looga qabto boga afraad iyo shanaad iyo lixaad ayaa sidoo kale faahfaahin isagana markaasi ka bixinaya wargeyska the daily nation wargeyska waxa uu sidoo kale halkan uu ka hadlayaa saaxiibayaal dhegeystayaal iyadoo iskuullada dib loo furay maalintii shalayto usbuucana sidoo kale waalidiinta iskuullada la filaya inay dhammaan ku wada xareeyaan carruurtooda mise ay wada aadaan waxaa hadda laleeyahay qasnadaha iskuulka oo markaas la doonaya in lacagaa dowladda ay ku shubto ayaa ilaa hadda lagu shubin dhegeystayaal iyadoo iskuulka dib loo furay dowladda ayaa hadda markaasi mar kale dabcan ku guuldareysta inay sidaasa lacag dabcan waa capitalization oo faan ah dadka dabcan lagu kabayo waa dabcan kabo iskuulada hadda taasi ayaa mar kale weji kale culeys soo food saari kartaa iyadoo qaylidhaan maamulayaasha kala duwan ay dirayaan dalka waxaana hadda tani ay abuuri kartaa culeysyo fara badan dabcan iskuulada dabcan waa iskuulada wadanka oo dib markaas loogu noqonayo sida wargeyska qeybta boggiisa labaad uu qorayo xaaladaha wadanka ayuu sidoo kale daraasaad ka bixinaya wargeyska kana hadlaya waa dabcan culeysyada faraha badan ee maciishada nolosha qarashaadka sarukaca iskuulada iyo sidoo kale hadda oo markaasi aysan xamili karin waalidiinta macalimiinta sidoo kalena culeys markaas ay ka haysa dowladda sidoo kale san soo sidaanin kuna guuldaraystayaa leeyahay ama sidoo kale ku fashilantay inay qasnadaha ilaa hadda lacag aysan gelin dhegeystayaal waxaa la leeyahay waaba eber waxba lamaba gelin dhegeysta wargeyska boggiisa qeybta dambe ayaa qoraya wargeyska daily nation halkan waxaa sidoo kale wargeyska isagana saaka faahfaahin uu ka bixinayaa waana bogga qaybtiisa waa qaybta markaasi tobnaad ah ee wargeyska daily nation jubilee ayaa hadda dabcan dagaal culus iskula jiraan dhegeystayaal waxaana markaasi u kala safteen laba dhinac qaybna markaasi taageersan azimiyo laumoja qaarna markaasi taageersan kuwa kenya kuwanza uu hogaaminayo william ruto jubilee wo waxaa leeyahay waa dagaal keyga ayaa markaasi kansalay oo kulan markaasi la doonayo in ay markaasi wada yeeshaan xisbiga jubilee taasi oo hadda tafraaruq xoogan dhexdooda ka dhex jira dhegeystayaal oo markaasi kuwa waa dabcan waxay markaasi sheegeen in hakad la geliyay oo sidoo kale kulan markaasi aysan qabsan karin waa kuwa markaasi diidan waa kuwa dabcan xulafada la ah madaxweynaha dalka xilkayo waxayna markaasi sheegeen inay suspended special delegate waa kuwa markaasi meesha ay ka saareen guddi dhegeystayaal ee matalaya dhinacada ee markaasi ay qabsadaan oo dhegeystayaal ay fiiriyaan gurabada ay hadda iskugu jiraan iyadoo markaas uu hogaaminayo madaxweynihii hore uhuru kenyatta dhegeystayaal jubilee ayaa hadda dabcan qarka u saaran inayba qadka ka baxdo dhegeystayaal iyadoo lagu kala hardamayo azimiyo iyo sidoo kale kenya ee kwanza oo dabcan hadda kala jiidanayaan iyadoo uhuru kenyatta uuna sheegay in weli xisbiga uu yahay xisbigii oo sidoo kale marna uu nusqaan ku imaan doonin halkiisna uu taagnaanayo uuna noqon doono mid markaasi awoodiisa halkiisa la dhegeystayaal wargeyska dhegeysa dhanka caafimaadka iyadoo dhegeystayaasha goorrow qadka telefoonkan siin doona saddex iyo labaatan county ayaa ka faa'iideysan doona projecta oo markaasi dibdhacu markaasi ku imaaday hadda oo markaasi qeybta setbark waana qeybta markaasi daawooyinka kemsa oo dabcan la sheegay in hadda lacag gaaraysa afar bilyan oo lacagta scandal oo horaan markaasi lagu hore dhegeysta kems ayaa hadda markaasi la dallacaysa xaaladaha markaasi tender ah oo milti milyan shilling ah si qaldan loogu adeegsaday laguna supply gareeyey dabcan marakanecooyinka dhegeystaale oo kuwaasoo sida lagu badbaadin lahaa laguna taageeri lahaa malaayiin oo markaas in yar oo qoysaska danyarta ah loogu talagalay sidii looga badbaadin lahaa malaariyada iyo sidoo kale xaalada markaasi forcing the global fan counselligstr agency dabcan waa xaaladaha wadanka hadda markaasi ka taagan sidii tarka loogu taageeri lahaa lagu taakulan lahaa dhanka daawooyinka dhegeysa laguna geyn lahaa dhammaan waxaa hadda markaas la sheegaya intaasi hadda mandatory requirement aysanba la helin dhegeystayaal xaaladahan ayaa markaasi hadda ku adag oo markaas la sheegaya in laba doonayaba in actual net manufacturer la sameeya dhegeystayaal oo lagu soo saaro marakaneecada hadda wadanka wuxuu inta badan ku noqday qandaraasyada mid markaasi musuq maasuq ku baxo iyo sidoo kale mid markaasi si qadan iskandula oo qaqaldan loogu adeegsado sida wargeyska boggiisa toddobaad daily nation saaku asagana faahfaahin markaas uu ka qorayo dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ugu hore subax wanaagsan saaxiib waana ku salaamaya halkaa ku sugantay soo dhowow halo salaam calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waan ku salaamaya soo dhow nuurow tanaarifa ka war alxamdulilah walaa waad ka fiicana waan fahina cababari waa si wanaagsan haye
waan fahina alxamdulilah ilahi lagu mahadinay oo idaacadda maqalkeena aad buu noogu wanaagsan yahay waan iska fiicana alxamdulilah cari barqan haddan yaan wadaa dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay subax wacaanoo wanaagsan adigana subaxdaas ku waanad saaxib shukran saaxib subaxdaas sidoo kale adana ku waanatay xigaha kale qadka telefoonka soo dhawaa magacaaga
salaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa dhikaburi maxamed tawana saaxib aad iyo Soo aad baan loo dhawaad.
fiican yahay gaarisa alxamdulilah mhm ka waran boqolkiiba boqol way degan tahay maasha allah ilaahay baan caafimaad ugu waaberisiyey aroortii dugsi bay u dareereen nin kasta goobta shaqadu taagan yahay aad iyo aad baan dhegeystayaasha u salaamay aadna maalinta ku waanata saaxib shukran saaxiib mahadsanid xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan walaale soo dhowow
waxaan dhowaa yuusuf bakar salaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu amaamin shabaahsan gurigood waan ku salaam walaal macnood baan ku barinaa arrimahaas ilaahay u talagalay u kala socdaani waa sax
alxamdulilah alxamdulilah ilaahay un baan leenahay waan fiicannahay waan ku salaamay shukran saaxiib mahadsanid xigaha kale qadka telefoonkan siinaya asagana soo dhow walaal subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdulilah dhagaxleeyaan kasoo wacaya waa cali fashion oo farsamayaqaanka oo gaarida galkooda sameeya hadda waxaan leeyahay dhagaxley jawiga aada uu fiican yahay alxamdulilah hoosh way kala socotaa waa cali fashion oo se oo leeyahay subax wanaagsan xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale
subax wanaagsan walaal halkay ku sugan tahay
hangardheere ka waran xagga dheera
alxamdulilah nabad baa lagu waabiraysta intaan ka warhaayo haye alxamdulilah jawi degan runtii waxaan le inta dhimatay allah u naxariisto mhm inta caafimaad qabtana oo muslimna allah u siiyaayo iyo dhammaan dhegeystayaasha qaaliga meel walba iga iga dhegeysanayaan subax wanaagsan aan leeyahay adina walaal qaali subax wanaagsan adiga farsan yaqaankaba shukran aad baa mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan walaale soo dhowow star f m soo dhow walaale xigaha kale aan siiyo star f m soo dhow walaal magacaaga star f m soo dhowow
walaalo waa cumar ganay jaanjo soo dhowow
waan fiicannahay see tahay alxamdu lilah
nabad baan ku barinay ilaahay baa mahadle jaanjo baan joognaa aad iyo aad baan u fiicannahay jaanjo halkay ka tirsan tahay
jaanjo niyo waan kula soo hadlaa mar kasta waxaad idhihi niyo jaanjo xagee ka tirsan tahay waa garissa county lagdera madhooftaashe aad iyo aad shukran see lagu yahay
aad iyo aad baa loo fiican yahay ilaahay baa mahadle barwaaqo fara badan baan helay Shukran.
alxamdulilah ilaahay baa mahadle aad iyo aad baan u roonnahay mahadsanid saaxiib xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale soo alamada yuusuf bakad walaal waan ku salaam in badan soo dhowow
waandho walaalkey waxay waa ismaamul xujeer alxamdulilah ismaamul goobahan ugu suuna ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah iska codka amniga ganacsiga waxbarashada alxamdulilah wax dhibaato malahan alxamdulilah shukran ruqiya aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaale
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal qaali aad baan kuu salaamaya aroori wanaagsan shukran
adiga dhegeystayaasha madawal kusan oo dinta cadday dhagaxday taal soo xiriirayso Mhm.
insha allah dhagaxday goobtaan ka joogo faahfaahna dintaas iyo cawbariga caafimaadka aadna waa oo kay wax qayloo booqmada ma jirto alle subxaana watacaala suu ugu talagalay roob in nabadna allaha na siiyo walaal qaali waa ku salaama walaashay rqoyn waxaan lahay aroorka ku wacnaafo insha allah adigana maalin wacan oo wanaagsan sidoo kale dhammaantiin maalinta haynii wacnaato xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga waatuu ka baxay xigaha kale aan siiyo star f m soo dhowo subax wanaagsan walaale
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa saciid cabdullahi wajeer soo dhowo saciid
saad nawadan ku abiraysan alxamdulilah Mhm.
wax walba allah subxaana watacaala si ugu talagalay ay ku kala socdaan labadan biray shuwaac xoogaad ku jiro si reefasiix waeen marka sida kale oo qiimaa insha allah waxaan kusinay dhammaan weliyaalka istaa iyo dhegeystayaalkaba
shukran siciid wuu mahadsan yahay wajaare dhegeystayaal goor warkii aad maqli doontaan isdeedii subaxnimo laakiin qadka telefoonka saaxiibada iminkan ku jiran siinayaa walaal wax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
sambakado aad baan kuu salaamayaa arooriso bandh waa mawlid ismaan dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan buubu soo dhowow
waa dhow hay saaxiib sare Mhm.
goobtaan ku suganayo wax laga hadlahayo malajiyo aad buu u degan yahay Mhm.
la socodsiga ayada ganacsiga wax walba oo ka sidaan u targalay u kala socdaan Mhm.
ugu horreyn aadaan ku salaamayaa marka xigta dhammaan dhegeystayaasha meel ay kala sugan yihiin sidoo kale muslimiinta aad baan u salaamayaa adiinoo ku salaamin bada shukran dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambaan siinayaa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan warkii ayaa maqli doontaan isdeedii subaxnimo laakiin qadka telefoonka ugu dambaan siinaya kadibna warkii ayaa wada dhegeysan doonaa muscab ismaaciil walaal subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته alxamdulilah waan ula bila kama guuro هيا
nabadgelyo aan ku babarsanay مهم.
markaasa joog oo degan yahay. alxamdulilah aad baa loo xasaasin شكرا عاد ما سنتها دقي ساسي قد تلفونك صاحب الودن قدام بيكون ستي لو سعد كريجس ولا شد عاد ستار اف ام عتو قبل كوغي بري وهاجا دقي سنة عاد ستار اف ام عتو قبل كوغي بري هيا دقي سنيسان دقي سلمانتين ميل والبا جوجتان iyo si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka hoggaanka ah ee xaaladaha guud ee barnaamijyada nooga hadalna dhegeystayaal waan maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha taariikhda saaka waxay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad ee mey sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal waa maalin arbaco ah waana inta badan barnaamijyadan ku egnaa xaaladaha marka imaato dhanka siyaasadda dhanka arrimaha markaasi gobolka ka taagan waxyaalaha inta badan ugu xiisaha badan ee ka taagan guud ahaan wadanka dhegeystayaal barnaamijka saaka waxyaalo fara badan ayaan ka- diiradda ku saari doonaa waxaana kaga hadli doonaa dhegeystayaal eh, buug uu qoray xildhibaankii ee hore ee gaarisa haddana wasiirka difaaca dalka oo markaasi eh, ka hadlayo qeybta siyaasadda waxaana wargeyska uu dabcan raalli hada wuxuuna buuggaasi uu ka hadlay ama sidoo kale uu faahfaahin ka bixiyey eh, wasiirka difaaca dalka aadan bare ducaale the inside story of power dhanka awoodda ama awood sheegashada siyaasadda iyo sidoo kale xerdejiyaasha hogaaminta dalka kenya ayuu inta badan buuggaasi diiradda saaraya dhegeysta lona foda record ayuu markaas ugu magacdaray saaxiibayaal waxaana markaasi eegi doonaa bal siyaasadii soo dhex martay iyo sida markaasi buugga uu qoray iyo waxa markaasi sheekadii nuxurka ay tahay hadda loola- lagala damacsan yahay iyo siyaasadda wadanka markaas isbedeshay iyo heerka hadda uu soo gaaray madaxweynaha hadda markaas laga sheekeynayo iyo madaxweynihii hore ee dalka ee dabcan uhuru kenyatta siyaasadda halkey ka soo gelaysaa william samuel ruto uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila Odi- omolo odinga iyo sidoo kale stephen clonzo misioka waana halka markaas dhexda loo dhigay kursiga dhegeystayaal waxaana markaas la fiirin doona ama sidoo kale aan fiirin doonaa dhegeystayaal bal siyaasadda iyo habka qaabeed ay isla ciyaareen madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda xilka haya william ruto iyo hadda cilaaqaadkooda halka uu gaaray iyo waxaa markaasi kala fogeeyey iyo sida markaasi rajada ay ahayd doorashadii wadanka markaasi ay- ee labadi kun laba iyo labaatankii iyo weliba wuxuu u aaminsanaa iyo hadda heerka uu gaaray iyo qorshaha wuxuu markaasi kaga damacsanaa in uu guuleysanayo iyo inuusan guuleysanaynin madaxweynaha hadda xilka hayo ruto qorshaha waxaa markaasi oo sidoo kale dhinac fara badan uu kaga hadlayo iyadoo awood xoogan markaasi ay dareem dabcan lugahaya mase cagta cagta loo saaray laakiin inta badanna waxay markaasi u sheegayeen socdaallo fara badan iyo awoodo fara badan iyo sidoo kale in ayagana markaasi ay sheeganayeen in guusha ay markaasi u imaan doonto sidoo kalena dadka ay taageeri doonaan ama ay codadkooda siin doonaan dhegeystayaal waxaalahaasi oo dhan ayaa markaasi qaraqaadi doonaa dhegeystayaal oo aan fiirin doonaa bal qorshaha iyo waxaalaha markaasi damaca heerka markaasi gaaray ee wargeeska raaliada waa buuggaasi wargeeska ma ahane ee buuggaasi uu ka qoray dabcan xildhibaanka ee gaarisa aadan barre ducaale taasi waa dabcan iyo shaksiga qore ayaan markaasi gees aan u dhigna marka hore laakiin waxaa halkan sheekada marka hore fiirin doonaa waa qodobka koowaade ninka dabcan siyaasadda u dhexeysay laka soo bilaato labada kun saddex tobankii ilaa labada kun toddobiiyo tobankii siyaasad ahaan markii loo fiiriyo waxyaalaha ay isla soo mareen kana uuna kaga hadlay madaxweynaha hadda xilka haya william ruto wuxuuna sharaxaad kooban uu ka bixiyey waxyaalihii iyo weliba dhibaatooyinka isla soo mareen iyadoo cadaadis xoogan ay kala kulmayeen maxkamadaha caalamiga ee i c c iyo sidoo kale dhanka mucaaradka ee markaasi socday ee raila odinga culayso fara badan markaasi ku hayeen laakiin wixii markaasi ka dambeeyey labadii kun toddoba iyo tobankii maxaa dhacay doorashadii markii laga soo gudbay sidee noqotay heshiiska sidee noqotay wada shaqayntoodii maxaana keenay in markaasi awood xoogan loo sheegto marre in markaasi laga qaado ciidamadii securitiga dhegeystayaal oo markaasi lagu dabcan ciidamadii qaaska ah ama lagu talagalay sida markaasi dastuurka dalka uu qorayo ee qaaska ahaa sidoo kale awooddiisii faraha badneed maxaa loogu wareejiyey wasiirkii hore ee dabcan amniga gudaha fred matiangi yaa ka dambeeyey yaana ka shaqeeyey halkee markaasi arrintooda ka qabsoom weysay kana socon weysay dhegeysti arrimo fara badan ayuu markaasi qaada dhigay wuxuu markaasi loo qadaaq dhigay saddex shay dhegeystaal tan koowaad waxa uu leeyahay power of politics waa awoodda dhegeystaal ee siyaasadda ee qofka uu ku leeyahay waa tan markaasi dabcan ugu sare ee jagada ee madaxtinimada oo qofka dabcan siyaasad ahaan u rogrogi karo sidoo kale bedeli karo qaab uu markaasi doonan uu kasoo geli karo hab siyaasadeed waa hab siyaasadeedka qofka ama shaksiga iyo ciddii markaasi la damacsan yahay in meesha markaasi siyaasad ahaan laga tuuro iyo ciddii la damacsan yahay in siyaasadda markaasi meel wanaagsan laga soo geliyo dhegeysta halkan waxaa markaasi loo kala qaaday laba shay siyaasadda cidda la saaraya iyo cidda laga dejinayo waana awoodda abusheegashada siyaasadeed ee dhegeystayaal iyadoo cid waliba aan rabo inay cid dabcan fahmaan waxa laga hadlayo the power of politics awoodda qofka cidna saaraysaa cidna ka dejinaysaa halkan waxa uu qaala qaaday cidda la soo saarayo iyadoo sheekada mar hore ayba soo socotay laakiin gadaal dambe xitaa lagama wadin ama mayba ba ahaynba siyaasadda in markaasi raila meesha lasoo geliya dhegeystayaal siyaasad ahaan laakiin ninka lagu magacaabo ama madaxweynihii hore dalka dabcan uhuru kenyata waxaaba qorshaha ay ahayd in markaasi qaab siyaasadeed tectis ama awood farsamaysan ee dabcan waa awood markaasi farsamaysan ee ama shax markaasi siyaasadeed uu doonayo inuu ku ciyaaro una soo saaro kursigaasi ninka lagu magacaabo colonzo masioka oo markaas asaga uu doonayo in hab siyaasadeed mar kale loo dhiraandhiriyo loo qurxiyo loo dejiyo si markaas asaga awooddiisa ay meesha markaas usii ahaato sidoo kale uusan u tegin waana qorshe markaasi socon weysay kadib markay soo gashay oo arrintan mar kale ay ka socon weysay qaybta kale ee raila odinga laakiin maxaa dhacay kalonzo waa dabcan siyaasad ahaan waa kii uu markaasi ka dheeraaday uuna ka fogaaday ninka lagu magacaabo raila odinga waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga hadda madaxa azimiyo o d m dhegeysta waana tan ciddii ka dambeysay mar kale in siyaasad ahaan soo celiso yay ahayd waxaa la leeyahay waxaa siyaasad ahaan ku soo celiyey oo sidoo kale xulafo inuu la noqdo ama in uu ay wada shaqeeyaan waxaa markaasi kasoo shaqeeyey sidoo kalena juhdi dadaal badan ku bixiyey madaxweynihii hore dabcan waa madaxweynihii hore dalka uhuru kenyata waxaana markaasi ka dhaadhiciyey in markaas uu noqon doono madaxweyne ku-xigeen laakiin haddana waa uu sheekadii oo dabcan mar uu dabinta soo galay ayaa markaasi lagu qanciyey in markaasi qorshe kale la dejin doono oo laga dhigi doono arrimo ay markaas ay soo daadejin doonaan soo qurxin doonaan sidoo kalena meel xubin wanaagsan laga gelin doono siyaasadda ee markaas ay soo ka shaqeeyeen qaybta markaas azimio la umoja ay horkacayeen madaxweynihii hore ee uhuru kenyata iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga taasi ayaa keentay siyaasad ahaan in markaasi mar kale uu uhuru kenyata uu soo qaato ayaa laleeyahay gabadha markaas lagu magacaabo maada karua laakiin maada karua siyaasad ahaanteedu sidoo kale muusan ku qanacsaneen ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxauu sidoo kale ka doonaya shakhsiyaad kale ee markaasi ka socda bartamaha dalka inkastoo laakiin taasi awooddiisa ay haddana markaasi isan gacanta ku jirin maxaa uu filinaya raila odinga markuu in badan u dabcan u dhaganuglaanayo sidoo kale u kaadinaya dabcan madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta wuxuu sugaya awood markaasi sarraysa ee siyaasad ahaan ee markaasi la doonayo markii doorashada dhacdo in markaasi tactis iyo ciyaar kale markaasi halkaa ka dhici doonto waa fahmi karaysaane dhegeystayaal laakiin buuggan markaasi uu qoray father record waxaa markaasi halkan sheeka xoogan iyo weliba xubnaha markaasi wadajireenka uuda soo socday waana xubnaha waa markaasi taageerayaasha iyo sidoo kale xulafada markaasi madaxweynaha hadda xilka haye ninka lagu magacaabo william ruto waxaana shakhsiyaadkaasi ka agdhawaa ninkii dabcan wasiirka dabcan barbaraha hadda ah ninka lagu magaco kipchumba murkumen waxaa sidoo kale ka agdhawaa wasiirka difaaca dalka ninka hadda ah dabcan waa dabcan waa wasiirka difaac aadan bare ducaale shakhsiyaad markaasi ayaa keentay in siyaasadda marka hore laga galo sidoo kalena la wiiqo awoodda markaasi baarlamaanka uu ku leeyahay saaxiibadiisii ee siyaasadda labada kun saddex iyo tobankii labada kun labada kun saddex iyo tobankii ilaa labada kun toddoba iyo tobankii dhegeystayaal ay soo socotay madaxweynaha oo markaasi hadallo dabcan inta badan kulamo markaasi kala duwan qaadanayeen ilaa xilliga dambe ee habeenkii saqda dhexe ay qaadanayeen asigii xulafadiisa dabcan xulafayaashiisa ee siyaasadda sida xubnaha markaas ugu weyn ay markaasi ka mid ahaayeen dhegeystayaal madaxweynaha hadda ku-xigeenka rigaada gashagwa aadan bare ducaale iyo sidoo kale dabcan waa xubno markaas aad ugu dhowaa didi nyoro iyo sidoo kale madaxa aqlimada baarlamaanka hadda shaksi aada u tiro badan ayaa halkaasi ka dhowaa oo markaasi kala hadlayeen saaxadda siyaasadeed iyo sidoo kale sidii markaasi awoodda ay ku heli lahayeen waxaa markaasi la geliyay juhdi fara badan waxaana ku baxday lacago aada u tiro badan oo markaasi siyaasad xoogan ay ku soo saari karaan shaaka ayaa halkaasi dhegeystayaal sii daba dheeraatay oo siyaasadaha waddanka marka qaabka u socotoy ayaa markaasi noqotaa mid markaasi dabin laisku dhigay dhegeystayaal waddanka waa mid markaas laleeyahay qeybta koowaad aan ku jiraan dhegeystayaal ee awoodda the power of politics iyadoo markaas u imaan doona xeertajaasha iyo weliba hogaanka waddanka waqsida markaasi mar weliba ay ku dhammaato waana u imaan doonaa dhegeystayaal waa siyaasadde waxaa hadda dabcan laleeyahay markay heerkaas imaato waa dabinta mar weliba laisku dhigo waa dabinta mar weliba cid weliba markaasi la doonayo in siyaasad ahaan markaasi boqomaha looga jaro laakiin siyaasadda waddanka waxay ahayd tii markaasi ugu qareereed ee soo marto laba markaasi isla wada socday laba markaasi saaxiibo ahaa siyaasaddana sidoo kale soo socday iyo shaqsiga dhexdooda markaasi soo dhex istaagay waana ninka dabcan lagu magacaabo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga raila ayaa siyaasad ahaan markaasi kala dhantaalay kala geeyey raila dabcan waa uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne waa madaxweyne ku-xigeenka wakhtigaasi ahaa steve dabcan ninka lagu magacaabo william ruto hadda waa madaxweyne dhegeystayaal laakiin waxaa su-aasha ah dhegeyste adiga ma la socotaa in uu markaasi ruto uu markaasi dhexdhexaad wax waliba uusan sida rajo ahaan waxaa laleeyahay rajo ahaan wuxuu markaasi nafsadiisa iyo weliba taageerayaashiisa iyo sidoo kale nafsadiisa waa naxalee nafsadiisa waa nafsadiisa iyo sidoo kale taageerayaashiisa iyo sidoo kale saaxiibada markaas ayaga ka agdhow wuxuu inta badan ka dhaadhicin jiray in ay siyaasad ay tahay laakiin ay heli doonaan laakiin maxaa laleeyahay oo laisweydiinayaa ma ka dhaadhacsaneed horta inuu noqon doono khubarooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka falo durbo way ka falaqeynayaan oo way ka hadlayaan waxaa laleeyahay ruto muusan aaminsaneyn in xitaa uu noqonayo madaxweyne balse marka hore waxaa markaasi keliya rajo gashay markuu dabcan tirooyinka wakhtiyada markaasi la tirinayay iyo shaashadaha laga arkayay tirooyinka markaasi sida ugu horreysay ama dabcan ay u kala horreeyeen taasi ayaa rajo gelisay taasi iyo markaasi kor u qaaday rajadiisa in markaasi uu ka baxsan karo ama uu noqon karo madaxweynaha kadib waxay markaasi rajada ku dhammaatee laleeyahay markii la gaaray tiro ahaan soddon iyo sideed county waa dabcan soddon iyo sideed county ama ismaamuul markii la tiriyey ayaa markaasi rajo xoogan gaartay uuna ka fog yahay tiro markaasi oo dabcan inta badan markii laisku celceliyo ay ka yaraan karto qofka markaasi inuu guulayso ha noqdo waana tan hadda keentay rajada in markaasi u noqday sidee ku imaatay waxa uu filinayay rajadii uu qabay kan madaxweynaha hadda ah iyo sidoo kale kan markaas isagana rajeynayay dabcan haystay una haystay inuu noqon doono madaxweynaha waa dabcan waxaa laga hadlayaa waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waa raila odinga wuxuu markaasi inta badan u salballaarsaday sidoo kalena sugayay in sheekada ay si wacan ku socoto laakiin waa goortee waa goor markaasi arinta markaasi ay gacan ka baxday waana arrin markaasi inta badan wax waliba systemkii iyo wixii markaasi inta badan la doonaya in la hago ay gacan markaasi ka baxday lana adkeeyey systemkii guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c waxaana inta badan la sheegay in ilaa waa laba waa laba boqol oo mar laisku dayay in la jabsado ama sidoo kale la gado gudaha ee markaasi systemka ee saafarka dhegeystayaal sidii macluumaadka iyo weliba xogaha halkaasi gacanta loogu dhigo siyaasaddan waxaa markaasi laga hadlayaa royla odinga iyo sidoo kale madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sidoo kale waxay haddana hoos usoo dhaadhacday ninka haddii xilka markaasi hayo shakhsiyaadka ayaa dabcan siyaasad fara badan iskula degeen laakiin socon weysay inay markaasi iyo dabcan ay ka socon weysay qaabka iyo waxyaalaha markaas inta badan uu ka danaynayo raila odinga iyo waxyaalaha markaas u dhexeeyey waa raila odinga iyo siyaasadda u dhexayso madaxweynaha haddii xilka hayo waa mid waxaa leeyahay mid hadda soo bilaabata ma ahan xildhibaanka hore ee gaarisa iyo sidoo kale wasiirka difaaca dalka oo asaga isla buugka qoray iskuma wanaagsane leeyahay siyaasad ahaan dabcan cidda uu markaasi buugka ka qorayo ama siyaasad ahaan markii loo fiiriyo markii qaabka ay isku haystaan waxaa laleeyahay xildhibaankii hore gaarisa ee wasiirka difaaca dalka waxay sidoo kale aada iskugu dhow yihiin dhegeystayaal dabcan madaxweynaha hadda xilka hayo waxayna isla soo asaaseen xisbiga u r b dhegeystayaal oo sidoo kale la ogsoonow labadii kun toddobadii labadii kun sideedii waqtigii qololaasihii wadanka uu ka dhacay waxay markaasi sidoo kale xulafo ay ka wada ahaayeen xisbigii o d m uu hogaaminaya raila odinga waxaa sidoo kale ay kala heleen wasiirka wasiir ku-xigeen xanaanada xoolaha halka oo ruto uu ahaa wasiir fuul ah oo weliba laba mar loo kala qaaday halka markii dambena fadeexado markaasi lagu eedeeyey uu markaasi ka baxay wasiirnimadii taasi ayaa hadda markaas iskeenaysaa bal cidda buuggan laga qoray iyo sida arrimaha siyaasadda ay u kala socdo buuggan ayaa dhegeystayaal uu qoray waa buuggan uu qoray aadan bare ducaale waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadda ee soo jiray iyo waxa uu soo joogay iyo halka ay ku dambeyso mar waliba siyaasadda ee waddanka maxay tahay waxa uu ka dambeeya madaxweynaha ayaa qoraal sidoo kale dabcan halkan waa qoraalle iyo weliba xigashooyin laga soo qaatay ayaan wada fiirin doonaa dhegeystayaal markaan isku soo laabanno oo eegi doonaa laakiin siyaasadda waddanka sidan miyay kusii jiri doontaa mise ka bixi doontaa rutona ma filinayo inuu horta madaxweyne noqonayo arrimo fara badan iyo laisku fiiriyey laisku keenay ayaa hadda markaasi dib u noqon karaysa iyo waxa qorshaha damaca uu la damacsanaa madaxweynaha ama madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta qaab siyaasadadiisa iyo weliba halka uu ka doonaya in uu gaarsiiyo ninka lagu magacaabo kalonzo misoka laakiin kalonzo muxuu uga gadmi waayey madaxweynaha yaana ka hor istaagay maxayna markaasi isku fahmi waayeen raila odinga iyo sidoo kale kalonzo misoka maxaa meesha looga saaray madaxweyne ku-xigeen in looga dhigo maxaa soo geliyey maada karuwa siyaasadda iyo waxay aaminsanaayeen ma u hirgashay oo ma socotay waana qaybta markaasi dib state dhegeysta waxa loo yaqaano ama gacanta maamulka ee dowladda ku hayso dhegeystayaal ee qaybta markaasi madaxtooyada oo go-aan weliba ay ayada qaadan karto samayn karto fulin karto dhegeystayaal oo sidoo kale aan laga hadli karin ilaan marka lagu hadlayo dhegeystayaal dib state waa mar markaasi adiga gacanta ay kugu jiraan ciidamadii hadday tahay difaaca hadday tahay kuwa booliska amar ay kaa qaadanayaan taasi ayaa keenaysaa dhegeystayaal in mar waliba tilaabo weliba aad qaadi karto ayna kula saxnaan karto taasi ma u hor socotay mana hirgashay dhegeystayaal arrimahaasi ayaan wada falanqayn doonaa dhegeystayaal oo wada eegi doonaa iyadoo waxyaalo fara badan oo welibaan arki doono waqtiga xitaa inuu nagu yaraan doono waxyaalo fara badan meelo fara badan ayaan ka wada geli doonaa dhegeystayaal si aan usoo saarno xaqiiqa iyo waaqica ee qaab siyaasadeedka ee wadanka wadanka mar weliba xaalad weliba siyaasad ay imaato in ay gasho saaxiibayaal arrimo fara badan ayaan saaka sidaan kuu sheegay aan doonayna inaan isla wada gorfayno saaxiibayaal haddaba dhegeystayaal maxay maxay siyaasadda kenya gadaal ugu quruntaa liskuna awood sheegtaa markii siyaasadda la gaaro ee dhegeystayaal ee wakhtiga doorashooyinka maxaa keena haddaba sidaad ku maqlayseen dhegeystayaal buugga uu soo saaray ama buugga hadda markaasi dabcan meel walba laga heli karo waa maalinta beritona uu dahfurayo waxay markaasi ka hadlaysaa saaxadda siyaasadeed ee wadanka uu soo maray iyo waxyaalaha inta badan ee awood sheegashada ee mar waliba ka dhacda dowladda iyo sida waa dabcan wakhti waliba siyaasadda haddaba arrintan waxay daba socotaa wuxuu buuggan uu qoray uu sidoo kale intuu markaasi madaxa aqlibiyadda baarlamaanka uu ka ahaa iyo sidoo kale intuu markaasi siyaasadda ay socotay iyo sidoo kale markii hadda loo doortay wasiirka ayuu markaasi soo gebagabeeyey buuggiisa oo inta badan aad markaas uu kaga hadli jiray asaga sidoo kale uu sheegi jiray in la ogaan doono buugga waxyaalaha markaas uu xumbaarsan yahay iyo nuxurka sheekada iyo cidiriba markaasi inay la dhici doonto dhegeysta haddaba sheekada siday u socotay iyo waxyaalaha markaasi inta badan la damacsanaa iyo waxyaalaha markaas aan la damacsanayn iyo halka ay sheekada iyo halka meesha u socotay dhegeysta yaa la doonaya in markaasi seefta loo dhiibo yaa la doonaya in markaasi seefta loo dhiibo haddaba wargeyska waa raalli hada waa buuge wuxuu sidoo kale fiiriyey ama uu eegay dhinacyada siyaasadda iyo halka ay marka hore iska qaban waayeen halkee iska galeen waa su-aasha ugu horay horta halkee iska fahmi waayeen siyaasaddiisa madaxweynihii hadda xilka hayo iyo madaxweynihii hore uhuru kenyatta maxaa keenay in heerkan ay soo gaarto ama heerkaas ay soo gaarto siyaasadooda ama sidoo kale in ay kala fogaadaan naceeb dhexdooda ay sidoo kale ka dhex abuurato maxaa keenay in sidoo kale awooddiisa ee markaasi madaxweyne ku-xigeenka wakhtigaas uu ahaa in markaasi laga qaado shaqooyinka intooda badan boqolkiiba sagaashan loo dhiibo wasiirkii hore ee dalka xukuumaddii markaasi uhuru kenyatta fran batiangi dhegeysta waa arrimo markaasi inta badan hadda laga hadlayo laakiin bal hadda aan fiirino bal this is my problem with uhuru tani waxay ahayd dhibaatadayda ama dhibkayga uhuru waa arrinta laga hadlayo baktab waxa uu iga tooganayay gadaal ama uu iga liisheeyey gadaal ayuu leeyahay wargeyska waa buugga oo markaasi waxyaalo fara badan dhinayo fara badan ka kala daaray waxuu sheegaya tani waa mid markaasi soo socotay oo buugga markaasi inta badan uu qorayo una qaatay qalinka wasiirka difaaca dalka waxaana uu sheegay halka sirta ka qurantay iyo halka markaasi keentay naceebka labada dhinac ee ka kala imaatay soona shaacbaxday muddooyinkii wakhtiga siyaasadda dhegeystaal ay soo dhowaatay kadibna uu si balaare ah u sheegtay una qirtay inuu taageerayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga madaxweynihay waa madaxweynihii hore ee raila waa madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta weli markaasi lagama hayin mise laguma sheegin inuu sheegay ama uu taageeri doono raila odinga laakiin habka siyaasadeed markii loo fiiriyo qaabka quburooyinka siyaasadda waxay inta badan ku sheegi jireen inuu taageeri doono laakiin wixii markaasi ka dambeeyey waqtigii markaasi la loonjikarinaya mise lasoo saaray azimila omoja iyo markii laisku daray jubliy waxaa durbo markaasi caddaatay in si toos ah baraare cad uu markaas u sheegay iyagoo markaas isdhaafsanaya koofiyadda astaamaha ay calaamadaha ee dhegeystayaal ee jubliy iyo sidoo kale o d m kadibna waxaa markaasi loo soo saaray xisbi markaasi weyn ee bahwadaag ay wada yihiin raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta waana halka markaasi ee awoodda sidoo kale ee aad u sii badatay rajo fara badanna gashay danka azmiyolo umoja iyo raila odinga rajadaasi waxaa la leeyahay keliya ma ahan xisbiyada dhammaan dadka shacabka kenyaanka iyo sidoo kale inta badan wadamada jaarka ama dariska la ah waddankani kenya waxay boqolkiiba aaminsanaayeen laleeyahay in raila odinga uu ku guulaysan doono sababtu maxay ahayd waxaa laleeyahay sababtu waxaa loo aaneeyey loo cuskaday dhegeystayaal in uu markaasi taageero uu ka hayo xukuumadda uu hogaaminayo uhuru kenyatta waana tan ilaacqaadka iyo weliba awoodda faraha badan iyo weliba safar weliba uu tegayo ama meel weliba uu tegayo ama kulan weliba uu tegayo ama meel weliba mashaariic laga dahfurayo wuxuu markaasi wadan jiray la socon jiray ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga haddaba lama socon jiray markay meel la dahfurayo mise meel markay wada tegayeen ma socon jiray mise mula socon jiray madaxweynaha hadda xilkahay ruuto oo markaas madaxweyne ku-xogeen aha iyo uhuru kenyatta oo madaxweyne wakhtigaasi ahaa may wada socon jireen oo may ka qaybgeli jireen meel daafura khubarada siyaasadda oo ayagana markaasi doorkooda ka qaatay ama ka ciyaaray kuna sheegeen in ay ka dabcan heerka siyaasadda uu raayila ka ciyaaraya iyo tan uu ka ciyaaraya madaxweyne ku-xogeenka wakhtigaasi ama dabcan hadda madaxweynaha waa xilka hayee waa william ruto waxaa laleeyahay waxay markaasi kala ahayeen mid markaasi kala fog siyaasadda koormey usoo bilaabatay iyo ololaha siyaasadeed waxaa laleeyahay waxay usoo bilaabatay madaxweynaha ku-xigeenka labada kun sideed iyo tobankii dhegeystayaal waana wakhtigii markaasi heshiiskii gacanqaadka uu dhacay ee raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha uhuru kenyatta waxaana markaasi bilaabatay in markaasi cid waliba seefta la mariyo uuna ka mid ah ninka markaasi buugan hadda qore ee aadan barre ducaale waana wasiirka difaaca waxaana dabcan lagu sheegay in markaasi marka hore uu isku dayey ama uu doonayay in nafsadiisa wasiirke waxaa nafsadiisa marka hore uu raadinayay inuu isbadbaadiyo sidoo kale uu ka noqdo dhexdhexaad xaaladaha laakiin siyaasaddiisa hoose ayaa la ogaaday inuu markaasi hoos ka wato kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacaya madaxtooyada waxaa markaasi dabcan si toos ah loogu sheegay halka qaar aysan ka soo qeybgelin kulankaasi waxaana markaasi ka mid ah xildhibaano aad u tiro badan oo taabacsanaa dhanka madaxweynaha ku-xigeenka wakhtigaasi william ruuto laakiin wasiirka difaaca hadda wakhtigaasi waxaa markaasi uu ka qayb galay uuna ka hadlay goob fagaara sheegay in markaasi uu madaxweynaha ay taageersan yihiin laakiin habsiya waa habka siyaasaddiisa hoose ayaa laakiin gaaldambe lagu ogaaday waxaana markii dambe ku dhacday seefta waana markii uu xanaaqay dhegaystayaal uu durbaba ula soo booday qarinka waxaana uu markaasi ka sheekeeyey siyaasadda iyo halka sidai u socotay laakiin waxaa laleeyahay xog fara badan ayuu hayay iyo kulamo fara badan kulamadaasi uu hayay midna wuxuu markaasi kala qayb galay madaxweynaha wakhtigaasi xilka hayay uhuru kenyatta wakhti fara badan soo soo wada shaqeeyeen halka sidoo kalena madaxweynaha hadda xilka haya ayba saaxiibo ahaayeen sidoo kalena uu markaasi hogaanka u hayaba xisbiga ama sidoo kale uu asaga u hayay uuna hogaaminayay sidoo kalena kana sheekeynayeen mise waaqic iyo xaaladaha ee markaasi ay kaga tillaabsan karaan kuna gaari karaan hiigsiga markaasi fog ay qabaan ama ay ku guulaysan karaan dhegeystayaal kulamo fara badan soo jeed fara badan iyo sidoo kale waa dabcan waa soo jeed iyo kulmo fara badan iyo heshiisyo fara badan ayaa waxaa markaasi in badan uu ku dabcan u fududootay inuu xog fara badan u helo ama u haysto wasiirka difaaca waana tan u sahashay buuggaasi inuu markaasi qoro berinta uu daafurayo waxaa hadda markaasi adkaatay siyaasadda waxaa sii dabcan usi dabcan usii adkaatay ama kusii adkaatay qeybta uhuru kenyatta iyo sidoo kale qeybta markaasi waa madaxweyne ku-xigeenkii wakhtigaasi ahaa waa ninka hadda markaasi madaxweynaha ahe waa william ruto waxaana kadib siyaasadooda ay inta badan ay ku kala aragti doonaayeen sidoo kalena uu awood markaasi inta badan u sheegtay haddaba bal ma aan fiirino waxa uu markaas uu ka hadlayo waxa uu leeyahay gadaal ayuu iga toogtay ama sidoo kale uu doonaya inuu iga toogto laakiin taasi awoodeyda iyo dabcan uma dhigin barbardhiciga markaasi siyaasadeeda ama yoolkan ka leeyahay inaa markaas aan u wiiqo awood oo markaasi madaxtooye ah oo dhinac weliba lagaga imaan karo aynefa dad uma melin jirin in kenyaata uu sidaas ila dhaqmi doono waa ninkaan la soo halgamay waa ninka ololahan soo wada qaadanay dhammaanteen kasoo bilaawata si markaasi daacadnimo ayuu leeyahay labadi kun saddex iyo tobankii labadi kun toddoba iyo tobankii taasi waa mid aan markaasi loo noqon doonin laakiin waxay markaasi ahayd in markaasi ligu wuxuu leeyahay madaxa qoorta ii saarneed ayuu leeyahay mise gadaal dabcan madaxa qeybtii dambe waxaa markaasi ii saarneed seefta oo keliya halmar laga doonayo in markaasi lagaga takhalluso oo dabcan olala jeeda qaab siyaasadeedkiisa dhegeystayaal ma aha mid dil ah waa qaab siyaasadeedkiisa dhegeystayaal waana tan waxaa la leeyahay khuburooyinka siyaasadda kuwa ka faallad waxayba leeyihiin siyaasad weliba waddanka ka dhacdo cid weliba markaasi wada socoto dib markaasi mar kale uma wada kulmaan oo waxaa markaasi leeyahay cid weliba markaasi doonaysa in siyaasadda ama safarka ay qof waliba uu asaga qofkaas ula baxo ama ay isla tegaan sidaasna ay ku wada dhumaan siyaasad ahaan maxaa keenay waxaa leeyahay xogta faraha badan siraha faraha badan iyo weliba heshiisyadii faraha badneed ayaa inta badan laga yaabaa inay qaabkooda ku wada heshiin waayaan laakiin ma taasiba ee siyaasadda u dhexaysay buugga muxuu ka qoray marka muxuu qaybtee uu markaasi kaga faallooday ducaale wuxuu leeyahay buugga ducaale wuxuu markaasi kaga qor wuxuu leeyahay markay siyaasadda heerkaasi gaartay waxaa durbo bilaabatay ololaha siyaasadeed ee william ruto waxaana durbo markaasi kulan weliba uu tegayey mise maalin weliba uu tegayey goob markaas wax laga furayo mise laga dahfurayo mise waxa uu tegayey meel markaasi siyaasadiisa markaas uu awood badaxan uu markaasi ku sheegi karo wakhtigaasna waxa uu leeyahay waxaa laga soo baxay siyaasad oo waxaa markaasi doonaysa ama uu doonayay in siyaasadiisa durbo uu markaasi dadka uu ka gado iyadoo wakhti fara badan dadaal fara badan uu ku gelinayo madaxweynaha hadda xilka haya dhegeystayaal siyaasadiisa maba ahayn mid markaasi bilaabatay bilowgii labadi kun laba iyo labaatanka mise ma ahayn mid bilaabatay labadi kun koob iyo labaatanka dhegeystayaal wakhtigii laga soo baxay siyaasadda ololihii doorashadii wakhtigii laga soo baxay iyo heshiiskii gacanqaadka dhacayay hanshek dhegeystayaal ma dhexmaray madaxweyne william waa madaxweyne ku-xigeen waa madaxweynaha madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga halkaasi ayaa waxaa leeyahay waxaa uga soo baxday waxyaalo fara badan waana tan markii dambe la daba dabcan dabadhig xoogan iyo sidoo kale siyaasad xoogan markaasi lala dhigay dhegeystayaal lama socotaa kulankii inta kulan uu markaasi uu siyaasadiisa uu ku maray halka uu raila odinga uu siyaasadiisa goobaha kala duwan uu ku marayay ay ka yareed inta mar uu ku tegay galbeedka dalka dhegeystayaal guud ahaan markii loo barbar dhigo tan uu ku socdaalay dhegeystayaal madaxweynaha hadda xilkahayo waxaa la leeyahay min magaalo ilaa iyo tuulo ayuu markaasu dayay isku dayey in siyaasadiisa uu geeyo meel waliba keli ma ahan waa awood markaas uu doonaya in siyaasada halkaas uu dabcan ka gaaro dabcan qiyamka siyaasadeed uu asaga doonayo in mar un kaga dhaxlo ninka markaasi dhibaatada ku hayo ninka markaasi hagardaamada siyaasadeed u keenaya waa sida markaasi buugga u qorayo siyaasad ahaan waxaa laleeyahay marna markaasi ma dhow la cadeynin oo waxaa markaasi u laab u laab waxaa markaasi u laab waxaa u laab waxaa u laabnaa faruurta hoose dhegeysta macnaha waad gare waad dareemi kartaa wuxuu leeyahay marna waxaa markaasi marna ma faraxsaneen oo waxaa u laabneed faruurta hoose marna waxaa loola jeedaa yacan faruurta hoose ayuu qaniinsanaa siyaasadda keliya siduu uu markaas uga meel gaari lahaa laakiin taasi waxaa laleeyahay inta badan wuxuu rajo gelin jiray taageerayaashiisa wuxuu rajo gelin jiray dadka aadka markaas uga agdhow siyaasad ahaan oo siyaasada kuwa markaas la taageersan ama ay isla socdaan ay ka mid yihiin xildhibaanka hadda xildhibaanka hore ee gaarisa iyo sidoo kale hadda wasiirka difaaca ah inta badan uu ku qancin jiray laakiin asaga waxaa laleeyahay ma ka dhaadhacsneed in xilkaasi uu ku faniisan doono mar ah koormuuna dareemay dhegeysta in markaas uu qaado taasi waa baabkeeda bal qaybta dambe markii abood sheegashada laga soo tago oo qaybta siyaasadda dhanka sharciga ama loo waa dabcan xeerdejiyaasha dhegeystayaal waa meesha awoodda inta badan ay ka bilaabatay oo dhegeystayaal oo wax waliba markaasi lagu meel marin karo haddii markaasi madaxweynaha uu ka haysto awoodda waana hadda dhegeystayaal meesha uu ku awood badan yahay madaxweynaha hadda xilka hayee haddaba see ku soo bilaabatay siduuna ku ogaaday in markaasi awood ay ku leedahay dabcan wax waliba baarlamaanka baarlamaanka sidee uu ku ogaada wax walba in awood ay ku leeyihiin wax walba ay qaban karaan sixina karaan dhegeystayaal waxay ay ogaadeen dhammaan markii ayaga si toos ah loogu soo laabtay oo wax weliba farta markaasi loogu fiiqay si toos ah meesha looga saaray maxaa laga saaray xubin weliba oo markaas ama cid weliba ka tirsaneed mise lagu arko ama lagu xanto mise lagu sheego inuu la safan yahay mise uu la shaqeeyo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka waxaa markaasi laga qaadaya xil weliba uu ka hayo meeshaas waxaa ka mid ahaa wasiirka hadda difaaca madaxa aqribada baarlamaanku ahaa laakiin xilkiisa waa laga qaaday amos kimunya ayaa lagu wareejiyey meeshii waa kiberiberi xildhibaanka markaasi kasoo gelaya dhegeystayaal waana durbo laga qaaday laga qaaday wuxuu markaasi dareemay culayska in badan ayuu markaasi gaab gaabsanayay sidoo kale uu qarsanayay saaxiibnimada xitaa siyaasadiisa inta markaas raalli hadaba inta markaas ay socotay wuxuu markaas ka gaabsaday sidoo kale uu muddo ka aamusnaa warbaahinta uuna sidoo kale ula hadlin sidoo kalena baraha bulshada waxba uusan kusoo qarin laakiin maxaa dhacay markii laga qaaday madaxa aqlabiyadda baarlamaanka durbo waxaa laga dareemay facebookiisa iyo sidoo kale waxaa sidoo kale laga dareemay twitterka halka sidoo kale markii dambe si baraaro ah uu u sheegay una caddeeyey inay markaasi hadda dagaalka si toosa uu bilaaban doono waxaana markaas la ogaaday in siyaasadda uu waxyaalo fara badan uu qarinayo waana midda u sahashay siyaasad ahaan iyo weliba in uu wax badan u suurtagasho una dabcan wax badan u suurtagasho una fahmo siyaasadda inta badan labada dhinac u dhexayso laakiin dib u soo noqo mar kale dhegeystayaal aan kuu soo celiyo dib ilaan siyaasadda waxyaalo fara badan bay leedahay waxaa marka la leeyahay markii aan la ogaaday in xeerdejiyaasha awood fara badan ay leeyihiin waxyaalo fara badan ay meelmarin karaan sixi karaan dhegeystayaal waxaa markaa suurtagal u noqotay in ay dhammaan saaxiibadiisa in meesha markaas laga wada qaado sidoo kalena awooddii inta badan ay sheegin jireen markii dambe noqotay mid waxba aanba taraynin aaman qabanaynin dhegeystayaal waana awooddii dhegeystayaal la sheegayay baarlamaanka madaxa aqlibiyadda baarlamaanka ayuu ka ahaa dhegeystayaal muddo labadii kun saddex iyo tobankii ilaa labadii kun toddoba iyo tobankii saaxiibaya inkastoo laakiin haddana waxaa leeyahay markii dambe waxaa markaasi ay ogaadeen inay waxba sanba ka ahayn markii awooddooda lawiiqay lana yareeyay dhegeysta waana tan hadda keentay awoodda iyo macnaha faraha badan ee ku leedahay baarlamaaniga ama baarlamaanka dhegeysta haddaba markaan aan fiirino siyaasadda waxaa la leeyahay siyaasad ahaan mar kale ayaan ku naabanayna dhegeystayaal intana taasi dabcan aan u gudagelin faahfaahinta macnaha faraha badan aan usii gudagelin aan dib waxyar ugu noqono dhegeysta siyaasadda iyo weliba inta badan shaqaynta uu ka rabay uhuru kenyatta waxaa leeyahay raila dabcan raali noqda waxaa laleeyahay madaxweynaha madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta wuxuu markaasi doonaya in ruto uu ka shaqeeyo arrimaha horumarinta arrimaha mashaariicda inkastoo laakiin uu ku sheegay asaga ama uu tilmaamay in marnaba meel aysan soo wadageli karin raila odinga iyo asaga siyaasad ahaan waxay sheegeen marna in hal door ama hal meel aysan ka wada ciyaari jirin laakiin markay shirka wada gelayeen mise arrimaha heshiiska ay wada galayeen dhegeystayaal waxaa laleeyahay wax badan markaas kamuusan ogeen sidoo kalena waxaa mar keli qur u ka war helay in raila iyo sidoo kale uhuru kenyatta ayba isgacan qaadeen mise isheshiiyeen kana hesheen ilaa iyo sagaal qodob dhegaystaan waana tii markii u dambeysay ee culayska keentay ee b b i oo markaasi lasoo saaray inkastoo asagana dadkii ugu horreeyey iyo saaxiibadii xulafada iyo halkii lagu kala ogaaday xildhibaanadii ay markaasi diideen kana biyo diideen in la meelmariyo dhegeysta haddaba iyadoo taasi ay taagneyd ruto wuxuu markaasi ka biyadiiday runtan u sheegaalaleyay madaxweyne waa madaxweyne uhuru kenyatta inuu meelna siyaasad aysan kasoo wadageli karin raila odinga marna ay hal door ay ka wada ciyaari karin siyaasadda raila odinga waa mid markaas raila iyo waa raila iyo ruto ayaa siyaasadooda mar hore khilaafkooda soo bilaabatay maaha mid markaas labada kun shan iyo tobankii soo bilaabatay laakiin qaab siyaasad ahaan maysan isfahamsaneyn uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga waana midda inta badan uhuru kenyatta lagala soo shaqeeyey siyaasadda ilaa markaasi qoyskiisa xitaa lagu dirqiyay uhuru inay markaasi garab ay siiyaan raila odinga wixii markaasi ka dambeeyey taageerada iyo ololihii wakhtiga bilaabatay iyo weliba hagardaamada sida hadda markaas ayaga ay ku tilmaamayan weliba sida inta badan buuga uu qorayo waxaa leeyahay mid markaasi hadda ku cusub ma aha waa mid nadir sidoo kale ku ah ma aha waxaa leeyahy waa mid markaasi soo jireen inta badan u ahayd saaxiib ayaa dhegeystayaal waana midda abood sheegashada dhegeysta maxay siyaasadda kenya inta badan gadaal markaas dabcan uga qurantaa liskuna dabcan liskuguna sheegtaa awoodda dhegeystayaal ee siyaasadda wakhtiga gabagabada ay imaado waa arrimaha inta badan hadda hadalhaynta iyo jawaabaha faraha badan loo raadinayo qoborooyinka siyaasadda ayaa faallo fara badan ka bixiyey kana hadlay kana heshiiyey haddaba uhuru kenyatta markii heshiiska ay dhacayeen asaga nafsadiisa waxaa leeyahay qorsho kale ayaa u dejisanaa wakhtigaas wuxuu ku soo gaaray isagoo dabcan madaxa aqlabiyadda baarlamaanka aan laga qaadin laakiin markii dambe waxa uu la tashtay saaxiibada markaasi aadka ugu dhawaa ee ka tirsanaa jubli wakhtigaasi uu la kulmayana mee dabcan kulankaasi muu ka soo qeybgelay ninka madaxweynaha ku ah ama u ah waa ninka madaxweyne ku-xigeenka u ah markaasu kamuu soo qaybgelin waa william ruto kulankaas waxaa ka qayb galeen madaxa aqlabiyadda baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka iyo xubno yar oo kooban oo gaaraya shan laakiin qorshaha uu rabay uhuru kenyatta waxay ahayd waa wakhtiga markaasi uu asaga hadda meeshaas uu fadhiyay madax aqlabiyaddan u aha xilka wakhtigaas lagama qaadan dhegeystayaal waxaana wafkiisa ka soo baxay ama sida uu sheegay ama buugga uu qorayo in raila raalli ahaadee in qorsho xoogan uu watay uhuru kenyatta qorshahana waxay ahayd in kalonzo mishoka ay markaasi safka geliyo uu soo saaro uu markaasi ka fariisay siyaasad ahaan dabcan ninka lagu magacaabo raila odinga inkastoo laakiin taasina ay sir u ahayd uu markaasi kala tashanaya siyaasad ahaan laakiin ma u suurta gashay oo ma u socotay taasi mise ma la rabay waxaa la leeyahay muxuu asaga markaasi la rabay ama markuu rabo maxaa fursad uga soo bixi lahaa madaxweyne uhuru kenyatta madaxweyne uhuru kenyatta waxaa leeyahay fursad fara badan ayuu meesha rabay inuu ka soo saaro sidoo kale uu ka bedelo dastuurka dalka uuna dabcan u noqdo mid markaasi gacanyaraha inuu asaga noqdo oo markaasi siyaasadiisa halkiisa ay taagnaato uhuru kenyatta macnaha kalonzo mishoka ayuu la jeclaystay la rabay inuu noqdo madaxweyne halka ku-xogeen waa asagana markaas uu rabay inuu u noqdo habka siyaasadiisa doorkiisa uu rabay inuu la ciyaaro laakiin waxaa haddana cuntami waysay siyaasad ahaan oo sida markaasi buugga qorayo way cuntami waysay kulanka markaas sida haddana mar kale loo qancin karo raila odinga ilaan waxaa socotay warbixinta b b i da iyo weliba guddiga markaasi loo soo saaray iyo sida la doonayo cid weliba oga dhex muuqan laheyd laakiin wakhtigaas waxaa leeyahay muu rabin inuusan soo saaro madaxweynihii hore ee siyaasadiisa balse wuxuu doonayo in markaasi dhexdhexaad uu ka noqdo inkastoo haddana howsha uu hoos inkastoo howsha uu haddana hooska uu rabay inuu ka wado siyaasadda waa qaybtaas ayuu la leeyahay ama uu ka qoray laakiin markii arrintaasi dhacday kalonzo ayaa haddana meesha soo galay ay kulan markaasi wada yeesheen madaxweyne uhuru kenyatta arrintii ayaa haddana markaasi soo shaabaxday kulan ayaa mar kale dhacay haddana ay wada yeesheen raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta maxaa lagu heshiiyey marka meeshan waxaa ay ku wada heshiiyeen in markaasi laysku wada raaco ama sidoo kale si toos ah uu markaas u taageero laakiin markii tooska uu sheegayo uu taageero u buuxdo u samayn lahaa wakhtigaasi goob fagaara kamuu sheegin laakiin wuxuu u sheegay isaga keli ah iyo xubno markaasi la socda ee ka mid ah sida juneed maxamed oo keliya la socdaa laleeyahay markii arrintaasi ay dhacaysay waa raila dhanka raila halka madaxweynaha isaga ay la socdeen madaxwaa dabcan madax afhayeenka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxa aqlibadda baarlamaanka waa dabcan justin muturi iyo waxaa la socdeen aadan bare ducaale heshiisyadaasi ayaa suurtagelisay fududaysana in howsha dhinacada kala duwan ay kaga hadli karaan kalonzo mu u suurta gashay marka kalonzo waa lagu kari waayey in raa'ila marre uu taageero laakiin yaa fududay marka sidee arrintii haddana isku bedeshay in wuxuu qorshaha markaasi madaxweynihii hore u watay iyo tan dambe say wax isku bedeleen waxaa laleeyahay ama uu leeyahay waxaa laleeyahay waxa uu dabcan markii dambe lagu qanciyey in markaasi arrintan weeyare ka yara aamuso kadibna waxaa laga dhaadhiciyay raila odinga in uu noqon doono madaxweynaha dalka uu asaga markaasi bedeli doono waana marka halka ay rajada ka bilaabatay waana hadda marka waa halka ka bilaabatay awoodda waana halka ay rajo xoogan ay ka bilaabateen sidoo kalena taageerayaasha qaybta markaasi odinga ama raila odinga ay durbad taageereen xukuumadda ruto sidoo kalena ay wada shaqayn xoogan la sameynayeen iskula nasafanayeen siyaasad ahaan markii loo fiiriyo dhegeysta markay taasi dhacday ayaa haddana waxaa markaas dabcan jahwareer uu ka dhacay qaybta markaasi madaxweyne ku-xigeenka ciddi looga dhigi lahaa shakhsiyaad ayaa issoo sharaxeen shakhsiyaadkaasi laakiin haddana awood kale ayaa jirta dhegeystayaal oo awooddaasi oo haddana ay kala xugminayeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga raila odinga muu ku qanacsanayn gabadha markaasi uu soo xulay uhuru kenyatta laakiin wuxuu ka doorbidayo inuu soo saaro shakhsi kale ka socdo dhanka bartamaha dalka waana midda markaas uu qadka ka baxay kalonzo misioka haddaba kalonzo misioka yaa mar kale u gacanahatiye dhegeystayaal sidee ku imaadeen musalia mudavadi iyo moses otongula oo ayaga markaasi xubnafada markaasi one kenya alliance ay markaasi ka tirsay ay ka tirsanayeen ay ka tirsanaayeen dhegeyste oo sidee markaasi shabaqa ay ugu soo dhaceen ama jeebka uu ruto ugu soo dhaceen ayagana waxay markaasi sheegeen haddii raila odinga uu ka furs dabcan uu ka noqon waayo in uu sheegada uu hadda uu doonayo oo ileen ballamo ayay markaasi wada galeen heshiis ay wada galeen wakhtigii markaas urweynihii naasi ay ahaayeen in mar kale uusan isoo sharaxi doonin haddii tan uu ku guuldaraysto miyo haddii mar kale uu ku guulaysto dhegeyste taasi ayay markaas ayaga taagnaayeen ayna haysteen mana soconin dhegeyste taasi waxayna noqotay ay markaas ay ka cagajiidayeen kulama uhuru kenyatta ayaa isku day musalia mudavadi iyo moses utengula in mar kale ay taageereen halka markii dambena u arkeen ama sidoo kale uu sheegay inuusan u baahnayn raila odinga inuusan u baahnayn musalia mudavadi iyo moses utengula laakiin colonzo waxaa markaas u fududeeyey una kixirada usoo geliyey dhegeystayaal madaxweynihii hore uhuru kenyatta taasi iyo heshiiska halkaasi ku wada gaareen sidoo kalena u dhaganugulaaday wax waliba markaasi go-aan lagu gaaro waxaana lagu soo saaray in gabadha markaas ay noqotay madaxweyne ku-xigeen waana gabadha lagu magacaabo maada karowa waana markii ugu horreysay qof dumara madaxweyne ku-xigeen ay heshiis sidaas oo kale ku imaatay eena dhacda dhegeystayaal ama abad ay ka dhacday dhegeystayaal laakiin kulankaasi iyo heshiis siday wax u dhexmareen iyo siday wax noqo siday wax u dhaceen sidoo kale maysan ka soo bixin ama ma la gaarin siyaasadda ayaa la gaaray oo waxaa markaasi noqotay in si toos a markaasi uu caddaystay madaxweynihii hore uhuru kenyatta uuna sheegay inuu taageeri doono raila odinga taageerayaasha iyo weliba saaxiibada inuu u sheegay in codkooda markaasi ay siiyaan dhegeystayaal raila odinga haddaba maxaa kala geeyey saaxiibadii labadii kun saddex iyo tobankii labadii kun toddoba iyo tobankii maxaana markaasi tafraaruqi culeyska markaas intaasi heerka gaaray dhegeystayaal muxuuna dabcan waxa uu leeyahay wixii markaasi aan ka sameeyey muxuu ahaa oo cadaawada halkaasi gaartay oo ay markaas igula dhaqmay uhuru kenyatta waxaa sidaasi yiri qaybta qoraalkana ku jirtaa dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto dhegeyste buuga waxyaalo fara badan ayuu daaray ama meelo fara badan ayuu ka taabtay inta badanna dhegeystayaal wakhtigana weyna hayaaye dhegeystayaasha aan siin doonaaye haddaba dhanka hogaaminta ama leadership in kenya heerkaasi ama dabcan waa hogaaminta waddankaniye sidaasi ayay siyaasadooda inta badan ay ku soo dhisneed maxay tani ay kaga dumneed dhegeystayaal sidee markaasi saaxiibkiisa siyaasadee uu ugu soo jeestay shakhsiga markaasi inta badan laakiin ogsoonow dhegeyste madaxweyneha hadda xilka hayo waxaa la leeyahay rajadiisi xitaa maysan ahayn in meeshaas uu ku fariisan doono keliya waxaa markaas ugu dhacday tirada iyo weliba horumarinta wakhtiga hore ee siyaasadda waa wakhtiga hore ee guddiga doorashooyinka natiijada durbe ay bilaabatay dhibcihii yaraa dabcan labaatanka boqolka kuuro uu marka kaga horreeyey iyo sidoo kale mar uu kaga horreeyey laba kun iyo mar uu kaga horreeyey saddex kun iyo mar uu kaga horreeyey labaatan kun iyo mar uu kaga horreeyey boqol kun iyo mar uu kaga horreeyey laba boqol sidaasoo keliya iyuu ku badbaaday nafsadiisa madaxweynaha laakiin waxaa markaasi u cuntami weysay aamiin dhici weysay in madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga inay u cultami weysa sida wax u dhaceen iyo halkay ay ka imaatay dhegeyste khubarada siyaasadda horaan ayay ka faalloodeen ay kaga hadleen in ay markaas isbarkadeen ama sidoo kale ay isdhiibeen mar hore dabcan azimiyo lawmoja taasina waxaa markaas inta badan lagu aaneynayay ama loo aaneynaya dhanka xukuumadda ruto waraalada xukumaraallahada waa xukuumaddii uhuru kenyatta oo markaas la sheegay in ay si wacan waxa ooga qabanin sidii la rabay inay markaas amarajadooda ay ahayd in wax looga qabto haddaba su-aasha lisweydiinaya ayaa ah dhegeystayaal su-aasha laisweydiinaya ayaa ah maxay tahay siyaasadda maxaa keenay ama maxay dabcan siyaasadda kenya gadaal oga qurantaa halaiskuna awood sheegtaa dhegeystayaal waana awooddii ugu horreysay ee markaasi hadda gacanta kusoo dhacda dhegeystay markii laga soo tegay tan iyo markay bilaabatay saaxiibayaal awooddii hore oo markaasi sida ciddii qof waliba ee wadato waa markii labaad war ninka lagu magacaabo oo raalli ahaadee ninka markaasi gacantiisa ka baxday waxay ahayd daniel turtich arab moy waxaana markaasi ka qaaday moy kibaki laakiin moy muu filanaynin in markaasi laga qaadayo laakiin durbu wuxuu qancay ama uu ku ogolaaday in laga badiyo dhegeysta wakhtigaasi laakiin way daba dheeraatay ilaa iyo shan iyo labaatan sano uu wadanka soo xukumay soo hayay ayay wadanka markaasi ku cajiseen oo markaas u raadinaya isbedel laakiin taasi la geray tani say ku imaatay cid waliba way isweydiinaysa waxaa leeyahay inta badan dadka shacabka kenyaanka ama dhammaan cid waliba oo codaysay waxay markaasi maanka maskaxda ku haysay in uu raayila u noqon doono madaxweyne maxaa arrintaasi ku keenay in cid waliba ay aaminto waxaa lagu aamina leeyahay dib state waa xukuumadda markaasi gacanta dabcan dowladda ku hayso uu hogaaminaya madaxweynaha ayaa markaasi fududaysay oo cid waliba in ay aaminto rajadaasi la geliyo shacabka iyo sidoo kale wadamada jaarka deriska oo waxaa leeyahay xitaa wadamada jaarka ama deriska maysan aaminsaneyn in ruto uu noqon doono madaxweyne waana u fududaatay dhegeysta laleeyahay arrintaasi waa mid markaasi faja iyo dabcan ku noqotay raila odinga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta laakiin koor muu ogolaaday madaxweyne uhuru kenyatta waa mar markaasi maxkamadda markaasi indindhaysay eegtay kadibna xukun dhammaystiran soo saartay ayaa waxaa laleeyahay ogolaaday laakiin ilaa hadda lagama hayaa laleeyahay meel markaasi hambalyo uu ugu diray mise uu ugu diray inuu markaasi guulaystaha rasmiga u yahay keliya wuxuu markaasi wareejiyey si sharaf lah ugu wareejiyaa leeyahay xilka uu markaas isaga hayay iyo weliba awooddii iyo sirtii iyo weliba safety wadanka dhegeystayaal wadanka lagu xukumi lahaa inuu u geliyo maxaa dhacay maxaa isbedelay maxaana keenay heerkaasi dhegeysta in siyaasadda noocan mar weliba ay noqoto tan iyo markay bilaabatayba dhegeystayaal tani waxay ku soo bilaabatay kenyatta iyo sidoo kale raila aabihiis way soo socotay raila dabcan waxay soo gaartay kenyatta iyo sidoo kale moy moy iyo waxay kusoo gaartay kibaki kibaki waxay kusoo gaartay dhegeystayaal ninka hadda xilka haye uhuru kenyatta dhegeystayaal uhuru isra asagana waxay kusoo gaartay ruto laakiin meesha weli waxaa dhex dabcan dulhebaabaya raila odinga weli aan booskiisa rasmiga salka aan la helin dhegeyste oo markaasi leeyahay dabin ayaa markaasi meesha ka dhex jirtay oo asaga markaasi daacad ah maysan dabcan daacad kamay jirin qaab siyaasadeedka ee xukuumaddii hore sida markaasi uu ku sheegay xildhibaanka ducaali bal iminkan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waxba hadalka aynugu dheeran sheekada way dheer tahay wax markaasi hal maalin lasoo koobi kara ma ahaan balse waxay u baahan tahay in isbuuc dhan markaasi laga faalloodo iyadoo qodobo qodobo markaasi loo dul istaagayo sidoo kale u raadin doono dad markaasi falanqayaal ah waana mid markaasi cid qof waliba uu ku daali karo fahmi karo waana mid markaasi sheeka waa complicated dhegeystayaal waa sheeko dhaylema ah waa sheeke markaasi qofo markaasi ka gadmi karto qofna ka gadmi karin dhegeysta macnaha loola jeedo siyaasadda iyo nooca ay isku badbedelayso iyo awood sheegashada heerkaasi mar waliba ay gaarto doorasho weliba ogsoonow keli ma aha dhegeysta markay imaatay madaxtinimada laakiin waa tan ugu sare uguna saamaynta badan uguna culayska badan markay imaanayso awood sheegashada ee siyaasadda waana heerka maqaamka madaxtinimada dhegeysta awoodda ayaa hadda markaasi inta badan uu rajeynayo uu ka heli lahaa raila odinga dhankaas waxa leeyahay kamaysoo dabcan kamay soo bislaanin ama sidoo kale si si sax ah oosan umaga soo bixin dhegeystayaal waana midda hadda rajadaasi nafsadiisa waa wax uusan filanaynin dabcan uu helay madaxweyne haddii xilka haya dhegeystayaal haddaba maxay siyaasadda kenya gadaal marka walba- dabcan waa sanad weliba doorashada la gaaro maxay gadaal uga qorantaa layskuna awood sheegtaa dhegeystayaal awood sheegashada marar qaar sidan oo kale may dhici kartaa mise may dhici doontaa in markaasi qof uu ka hoos baxo meeshii markaasi wax loo waday ee u socon waysay dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba maxaa kaaga baxay buugga markaasi eh, dabcan inkastoo laakiin aanan dhamaystirin haddaba maxaa adiga kaaga baxay maxaa ka fahmi kartaa siyaasadda labadi kun saddex iyo tobankii soo bilaabatay labadi kun toddoba iyo tobankii saaxiibadii labadi kun sideed iyo tobankii lagu kala irdoobay loogu kala baxay oo sidoo kale awood sheegasho xoogan ka bilaabatay iyo sidoo kale loogu wiiqay awooddiisa sidoo kalena taageero xoogan markaasi uu uhuru kenyatta u fidiyey u fidiyey raila odinga hadda sidee markaasi wax noqon kartaa ama siyaasad ahaan markaa fiiriso sidee abusheegashada marka qaar ee looga gudbi karaa oo loo heli karaa maxaana kaaga baxay inta markaasi aan ka faaloonayni ama aan ka faaloonayay mise aan ka sheekeynayay halkaasi waxaa jirta sheeko markaasi meesha ku dhex jirto laakiin cid weliba ma soo saari karto sheekadaasina waa sheekada inta badan dhexdooda ee markaasi ee dhexdooda ka dhex taagan waa qeybta uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweynaha haddii xilka hayo iyo sidoo kale raila odinga waxaa ku jirta sheeko yar oo inta badan dadkana markaasi la fahamsani waana dabinaha inta badan laisku dhiga siyaasad ahaan dhegeystayaal oona qofka laga yaabaa in qofkan daacad usan ka ahayn kan- kan kana daacad u yahay laakiin waxa uu halkan si baraara u sheegtay in uhuru kenyatta uu gadaal ka tooganayey ama uu sida u sheegay Raila- uu- waa Uhuru- waa william ruto uu sheegay in gadaal uu ka tooganayey uhuru kenyatta doonaya in siyaasaddiisa uuba wiiqo uu meesha ka saaro rajabaal uu ku rido dhegeysta walqadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooybari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal balqadka telefoonka dhegeysaa uu hore barnaamijkan siinaya star f m waan ka xumayo markale soo beegsaan leeyahay asagana uu soo beegsan doonaa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonkan siinaya star f m walaal soo dhowow ku salaamaya magacaaga halkaa ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa kuma
واقول سلام المصلح وزير soo dhow mustafa
horta waxaa weeye waa dhawaay mhm
horta xarbida oo o dadaasho waxaa ka adag horta nasiib waa sax
waxaduu ilaahay kuu nasiibin hadda haddaad dadaasho meelay mhm
marka dadkiina waxaa weeye nin walba wuxuu leeyahay sidaan ku waay mhm waxaan kursi sidaan ku waayna waxaa waaye wax soconaa ma haye
haddii lagaa reebo waana iska aamus hadda laakiin rayitaan iyo waxaa lagama hadlaya mustafow
haye waxaa laga hadlaya fahan buugan la qoray iyo sidoo kale hagardaamada siyaasadeed ee sanad weliba dhacdo ee waa doorasho weliba dhacdo ayaa laga hadlayaa
hagardaama ma hadda waxaa weeye waxaa waa nin walba asaga isla qabo mogta mhm hadda nin walba hadduu asaga isla qabo laakiin waa tahay mustafow buugga waxaa leeyahay siduu aniga gadaal igaga togan karaa anigoo saaxiibkiisa ahaa labada kun saddex iyo tobankii laba- ilaa iyo labada kun toddoba iyo tobankii isla soo halganay eh, siyaasaddan isla soo galnay siduu markaasi qof kale igaga doorbidi karaa oo haddana siyaasaddeeda uu doonaya meesha inuu uga saaro uuna ku wiiqo waxaa sidaas yidhi Ah.
madaxweynaha dalka hadda eh, xilka haya ruto wuxuuna ku jeedaa uhuru
waxaa weeye Aha.
wax horta waa siyaasa haye siyaasan dhanka oo keliya cadaha ka fiirin mhm waa seef laba afli mogta mhm
ninka adiga dhinac iska fiirinayo dhinaca kale ay ku maraysa mhm
marka siyaasada lagu kala boodi wax kaloo dhib oo jira male nin walbana wuxuu leeyahay aniga saan ku waayey taasna ma dhici karto nin walba wuxuu yahay ilaahay una siiba ninkuu ilaahay una siibana dee waktigiisa iska sugi laakiin isweydi nafsadaada maxaa keenay in ay kala baxaan uhuru iyo ruto siyaasadoodana la ogaa sidoo kale saaxiib aad iskugu dhow yahay maxaa horta meeshaasi nafsadaada inaad inaad isla xisaabtaa fiican oo waxa ka soo saarto
meesha waxaa weeye mhm ruto iyo uhuru meeshay ku kala boodeen aha waa maalinkii eh, madaxweynaha uhuru iyo ay heshiiyeen raila haye heshiiskooda balaayi nasan bay ka bilaabay mhm la ogya taas ruto wuxuu leeyahay seef ula heshiisay ninkan waaba mucaarad mhm
ma garata sax tartab meesha tartabka quranta waa meesheeda ka hor balaayi maba jirinba mhm waa la ogyahay marka marka meesha laisku gafo waa meesha aha marka Marka haddii- sida marka sida war- waa tahay mustafa waa sax halkaas waan ku heshinay waan isku afgaranay marka sidee la rabay inuu ku xaliyo een- een raila iyo een ruto sidee la rabay inuu markaas dhexdhexaad uga wada noqdo siyaasaddiisa ee Ru- een uhuru kenyatta
Eh, uhuru naftiisa mhm mar hore waa la waday raila waa la waday haye laakiin maalinaan dhegaysanayo wuxuu yidhi uu shicibka la hadlayo nin walba ninkuu raba ha doorto wili nin walba ninkuu raba ha doorto ha doorto marka sidaa waxaad ku garanaysaa in xoogaa siyaasadii laakiin og- laakiin eh, khudbadaas waa la socnay laakiin wuxuu dhahay qof walba qofku raba ha doorta laakiin ninka wax tirayo qabanaya ha doorto waa garanaysin hadalkaasaa la socday ha ha aha marka Raila hadda wax qabadkiisa maba la arkin aha kan kalena de madaxweyne hadda ka hor ma noqonin mhm
ilaahay baa una siiyey ilaahay baa una aad baa siiyey.
umahadsantahay mustafa shukran Dood waa dacwa.
aad baa umahadsantahay shukran haddaba hagardaamada iyo howlahaasaan ka hadlaynaa laakiin ma aha eh, doorasho iyo eh, qof walba nasiibkiisa ma ahan arrintan ayaan ka hadlaynaa dhegeystayaal iyo waxaa keenay mar weliba ama shanta sano weliba in ay markaasi gadaal laiska jafo ama gadaal markaasi awood laiskugu sheegto waqtiga siyaasadda ay soo dhowdahay iyo sidoo kale in hagardaamada waqtiliba siyaasad may ku socon kartaa dhegeysta dadka telefoonka saaxiibka ku jiraan siinaya walaal soo dhowow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu يا ستوري ده ما انت ستوري دير ما انت ما اخذت عبد الله يا مقعيقة mhm
مركن أنت حسان أركاي cabdul halka ku sugan tahay
تحمسنا قارشة soo dhowow
ودوه هاي mhm
قلت أنت ستوري ده ما انت كي نمكي تاريخ حد ما انت قريه mhm
وأسيس بو بو قال ما انت أتكشى كينا واسيه إذا mhm
arrintana waxaa weeyaan erashiga kenya ruuxiga waxaad isku doortaa lacag mhm
madaxweynaha electionka uu dhacaya mhm
iyo wiigga ka horeeya aad baa lacag loo bixiyaa lacag kama hadlayno ee fadlan ee cabdulaahi
meri horta si wax ku dhaca si wax ku suganaan kuu sheegaa haye laakiin waa inaad ii sheegtaa siyaasadda eh, eh, iwad Ar- arrin siyaasad siyaasadda ota ota waxa siyaasad igama oo anaga waxaan duraayo male laakiin maya de- door- doori- maya duritaanna kama hadlayna saaxiib cabdulaahi
waxaa weeye haddee wa- taas waa weeye dadkan dadka kenya saan ognahay Aha.
yacni waa dad gacan raaca ha sax gacan baa la raacaa mhm
meesha wixii lagu kaleeya waa gacan mhm
hawsha saa u socoto waa gacan mhm
waxyaalaha maaragtay wiigaha hor waxa la bixi waa gacan mhm
iyo group mhm
markan eh, odayaana hadda waxaan umalaynaa waa ga- arrinta iida mhm ani abiis ma sheegi kara laakiin inta badan sidii hadda lagu xamiji waa sii iida haye In- inuu gacanta ku adag yahay ha haye gacanta inuu ku adag yahay marka okay igala soo noqo marka uhuru kenyatta raila odinga iyo sidoo kale william ruto siyaasadda iyo hagardaamada mar waliba shanta sano maxaa keenaa
Waxa- waa arrin cajaab leh mhm
waxaa weeye arrintaas markii fiirisaa waagii hore eh, horta waxaa waa xoogaa si waa lagu kala duwan yahay mhm gruubkan oo oo oo maaragtay eh, westy mhm waxaad moodaa xoogaa in laga yara badiyo oo gruubkan oo ay ka badiyaan maxaa tahay mount kenya laakiin hadda waxaa laakiin cabdulaahi ay waxa- ay- ay wax iska dhigaan cabdulaahi laakiin iska laakiin hadda waxaa laleeyahay waxaa laga hadlaya waxaa leeyahay power of politics waa awoodda halka meesha ugu sarreysa inay ay tahay dhanka madaxtooyada oo wax waliba lagu xugmin karo wax waliba ay dhici karto maxaa yeelay sababta maxaan saa u leeyahay waxaa leeyahay qaybta marka difaaca waxaa dowladda gacanta ku haysaa madaxweynaha ciidamada booliiska ku dhammaan wax walbo amni ku imaado wax waliba cid xallin karto waa asaga tilaabo waliba wuu qaadi karaa waxaa weeye ummadda waa dheefraadis ummadda waa dheefraadis ummadda waa dantee danteeda ay ka talasa ay ka- ay- ay u tashataa shukran aad baa umaadsantahay cabdulaahi Ummad- uma talisa dadweyne shukran marka ninka odaygana hadda sidii waxaad moodaa inta laga badiy inay sidii iida asaga dadweyne waxaa ku hadlayaa wadanimo ka hadlayaa laakiin waa laga badiya asaga aad baa umahadsan tahay cabdullahi waan isfahmi la-nahay Eh, xigaa kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow
آه، سعيد اسماعيل كان عارفها soo dhow saciid
إن هرتا أنا وحان كسلينا mhm هشيسكي دحمر ريلا يا أهورو sax
إن روتو وحو أركي يعني أودي سلويقا mhm
إن ما دام أو أنا هشيس لهذين أهورو يا ريلا mhm
وحو أصغنا بها وح الله وحي أودن فأودي كلها إنساء قفلنا لما كي إكلا إدو تاكنا لأذينا فالكي قبو mhm
وحو لنا هشيي ضد الله بكي أهورو كأقلو بعي روتو mhm
ninkana ninka awood alla ninka awood leh oo oo ah, dhankii ru- ru- ruutoo jiray umuu dhehe maarata asagana maarata siduu oga saar lahaa malke- falkeed qabta madaxweynaha mhm
Eh, ani waxaan ogaaday inuu uhuru oo- iyo rail ruuto meeshaas ay isku garmareen
haye ay meeshaas maarata ay alaabkooda meesha u ka dhasheen mhm
si uu madaxweynaha hadda xilka haayo uu ku guuleystay sidaas inay tahan aniga aan u arkay waa tahay laakiin n haddii ay arrintaasi saa ay tahay n n magacaaga muxuu ahaa
saciid saciid waa saxan tahay laakiin waxaan rabaa inaan mar kale inaan ogaano n haddii ay isfahmi waayeen raila oding oo raila hada waa n uhuru kenyatta iyo uhuru eh, uhuru kenyatta iyo william ruto isfahmi waayeen eh, siyaasad meesha ay ku- ay ku kala baxday maxaa keenay in madaxweynihii hore uu markaasi faragelin uu ku sameeyo saaxiibadiisa ee dhanka baarlamaanka iyo senatka
En wuxuu ogaaday maslaxadiisa inay ku jirto raila maslaxidiisa inay ku jirta raila ah raila ay ku jirto Haye.
oo marna eeba heshiinaynin maal marka hore eh, la saaxiibnimada sax ay ahayn uu rabo inuu ku gudboomo aha twenty thirteen ilaa twenty seventeenka inuu ku gudboomo doonay aha markuu ogaaday inuu ku gudbo dalkiisku dhamaystana nin alla ninka uun maarata malaynayo inuu berri la socon karo inuu mooyo la saxiibe mhm daacad kamay ahayn marka uu raila ruuto la safanayo haye
En, ninkanna saaxiib lilaahi waxaa igu ogaaday inay maarata egan laga laga wareegay oo ninkaa laga wareego asagana damce egan wax alle wuxuu ka- ka- ka gooyi karo iyo agoodiisa inuu soo ceshaday haye
meeshaas anigu arkaana inay xaaladda dhankaasna ka maatay saciid saaxiib aad baa umahadsan tahay taarifa ku sugan tahay nacam nacam shukran saaxiib aad baa umahadsan tahay wiilkaas umahadsan yahay Een, xigaha kale aan siiyo walaal soo dhowow السلام عليكم يسبقنا wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu laba daqiiqa haysataa gaaranow جنة قلة جنة قلة warkii baa laka
والله ما ما انت امريني واس Soomaalida geyka dhinac kasta waxaan maraynay af Soomaaliga wax yaqaan way ka dhigay sida u faahfaahiste sida buuga u kala dhigtay sida maartay hadda ay tahay siyaasadda macna ahaan waxay ku salaysan tahay wixii oo dhanbo banaanka soo dhigtay halo waan ku maqlaya gaaranow ii wad
marka waxaa horta siyaasadda waddanka kenya mar kastaba markii doorasho lasoo gaaro way qarrimataa mhm
soomaalidana waxay tiri hebel sidaan kugu lisa iguma hambaynin aha
ninka uhuru iyo ruto meeshay sarta ka qurante handshake bay ahayd kow meeshay ka bilaabatay mhm
maxaa yeelay nimankan heeg bay isla tageen maxkamad heeg bay yay kasoo kasoo farabaxsadeen oo dembig lagu waaye way imaadeen ray ruto wuxuu gelbistaagay uhuru shantii sano way soo galeen shantii kale haddana y maaragtay yuula istaage oo kambeyn uu sameeyey wuu soo geliye shantii oo ugu dambeysay hadda waa garanaysaa meeshii ay xaaladda ugu dambeysay imarka hanshegi iyo waxaad ku darsameen ruto oo ogodii laga ximyoobiye eh, madaxa aqlibiyadda baarlamaanka oo ms kumunya masgo kumunya masgo la dhexe oo haddana maaragtay la siiyey aqlibiyadda baarlamaanka meesha eh, aadan barre waxyaala fura gaaranow aad baad umahadsan tahay waan isku soo laabanayna warkii baa la gaaray waan isku soo laabanayna insha allah
waay waay walaal macana waay waay ha iga dheeraanin insha allah gaaranow mahadsan yahay saaxiibkaasi waxaan leeyahay gaaranow ha iga dheeraanin ee faahfaahin iyo macluumaad fara badan arkaya inuu markaas inoo hayo meelo fog buu ka bilaabay qof markuu meel fog ka bilaabana waxaa og tahay inuu siyaasadda hayo dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay daqiiqadeer oo kooban ilaa iyo toban daqiiqa ayaa saaxiib aan inoo soo hartay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysa lambarada sida tooska ay saaxiibada inaga soo- inaga soo wici karaan dhegeysan waa sidii barnaamijka boga markaasi saakan kaga hadlaynay kana hadlaynay xaaladda de siyaasadda ee wadanka markaasi marxaladaha kala duwan inta badan uu soo maro iyo waqtiga markaasi siyaasadda gala guurka inta badan hagaardaamaha ay markaasi dhacaan dhegeyste ayaan siyaasadda saaka barnaamijka uga hadlaynay waana buugga uu qoray wasiirka difaaca dalka aadan bare ducaale wuxuuna markaasi inta badan deeradda saarayay siyaasadda iyo weliba sida markaasi eh, siya- siyaasadiisa loogu tagarfalay ama qa- qaabka si- eh, qaab siyaasi- eh, qaab si- waa qaabka siyaasadeed ee markaasi la doonaya in meesha looga saaro siyaasadiisa laguna dilo ama lagana meesha laga saaro siyaasadda ruuto dhegeystayaal taasi waa dhinacyada siyaasadeed ee dhinacyada kala duwan meeshaas ka hadlaysay kow waa dhanka madaxweynaha Odinga waa madaxweynihii hore dalka Uhuru Kenyatta qaybta kale ra-iisul wasaarihii hore dalka Raila Odinga iyo sidoo kale isla asaga oo markaasi siyaasadda asagana dhinac kale ama dooro kale markaas meel ka ciyaarayay laakiin waa siyaasad in baad soo socotay oo dhegeystayaal mid markaasi hadda oo inta badan ku cusubneed ma aha laakiin waa siyaasad inta badan la sheegayo in ay tahay mid siyaasadiisa meesha la doonaya in looga saaro dhegeystayaal maxay siyaasadda kenya gadaal uga qurantaa laiskuna awood sheegtaa markii la gaalo waqti walibo siyaasadda ha dhegeystaan haddaba waxyaala fara badan ayaan kasoo sheekeynay kagana hadalnay siyaasadda waxaylihii markaasi soo dhexmaray labadii kun saaxiibadii waa saaxiibadii siyaasadda labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii ilaa markaasi heer siyaasadda laga soo gaaray labada kun sagaal iyo tobankii dhegeystayaal ee heshiiskii markaasi labada kun saddex iyo tobankii bishii maarso dhacday taasoo inta badan keentay in cilaaqaadii weliba waa xanuun siyaasad fara badan ee ku keentay xurafada iyo sidoo kale isla asaga madaxweynaha hadda ninka ah ee waa william samoy ruto dhegeysta waana sida ay ku tilmaamayeen qoraalada iyo sidoo kale buugga wuxuu markaasi ducaala leeyahay mid uu kasoo shaqeeyey madaxweynihii hore uhuru kenyatta taasuu doonaya in uu lugaha u qabto dabcan raila odinga taasina wuxuu sheegay inaysan dhicin wuxuuna awood sheegasho inta badan kaga hadlay waxaa loo yaqaana dhanka dib state ama dhanka madaxtooyada oo awoodda gacanta markaas inta badan ugu jirto dhegeysta taasi ayaan haddana u suurtagelin siyaasad ahaan markii loo fiiriyo weliba doorka hadda qaabka wadanka markaas oga dhacday doorashadii wadanka ugu dambeysay ee labadi kun labaiyo labaatanka dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambaradaas sida tooska saaxiibada uga soo wici karaan mise ay naga soo wici karaan daqiiqadaha heera kooban ee soo hartay waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal aad baad mahadsantihiin saaxiibadii markaasi khadka telefoonka ka go-ay ayagana markaasi waxaa leeyahay waa soo beegsan kartaan saaxiiba kalan raali noqda ee khadka oo waqtigii markaas ogeys oo dabcan aan xamid weynay dhegeystayaasha waa soo dhow waan ku salaamaya barqan wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow barqan wanaagsan geedi tawane gaarisa
magaca walaale geedi tawane geedow soo dhowow
gaarisa waan dhowahay arrimahaas aad ka sheekaynaysaan aha
horta ninka ninkan rayla wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsanaa macaarnimo inuu ahaado laakiin haddii uu waagii asaga hay maarata uu la qabsanayay uhuru hadduu la qabsanin dhibaatada hadda maanta haysato ruuta uba haysan lahayd wuxuu aad iyo aad uga fikiray ninkan siduu kuu dhibin aa dawladdan iskaga maarata aad iskaga dhex joogtaa oo aad si alla saa doonta aad ugu maamushaa marka rayla wuxuu noqday masquul agale ninka aan saa wala heshiinin sidan buu u dhibi wuxuuna ku wanaagsan yahay macaarid inuu iska ahaado oo maarata macnaha asaga uu dawladda meel ka qabanin haddii uu la xiranin aduu ra aduu uhuru la xiranin madaxweynena ma weheli laha horta ninkan la yidhaha rayla maxaa yeele dawladda si xun bay u burbursaneen dhibaato fara baa jirtay shidaal waa kiila waaye mashquul badan baa jiray haddii haddii uu macaarid ahaan lahaa marka faa'iida badan buu asaga ka gaari lahaa meeshaas marka waxaa meesha asaga dhibaato u keentay asagoo waa ka dhigtay madaxweyne ku-xigeen oo maarata macnaha kenyaankaba ay leedaha banaan qof bilcaan madaxweyne ku-xigeen adumaan madaxweynaha geeriyood oo sayid bilcaan oo xukumay laakiin geedow taasi raila raalli kamuu aheen waa dabcan waa siyaasad markaasi qorshaysan ayay ahayd oo laga soo shaqe uu ka soo shaqeeyey madaxweynihii hore uhuru kenyatta a wax la socduu iska dhigay laakiin ade lamuuna soconin laakiin mar dabcan de haddii mar geedow adiga shee lagaaga ballanqado oo ku taageeri waa ciddii waa ku taageeri dhaadana cid kale maahan waa madaxweynihii ugu dabcan ugu sarreeyey oo awoodda inta badan gacanta ugu jirto
asaga dantiisa waxay ahayd ninka asaga macnaha silba ugu dhimay shantan sano asaga oo uu iskaga sii jeediyey unbu u yeela mooya ninkan hada kolley wax maasi ka noqde haye
marka waxay la tahay hadda tala gacan way ka baxday wadankii naga burburin raylaye hadda taasi lama joo laakiin waxaa laleeyahay maxay hagardaamadan iyo dabcan inta badan siyaasadda awoodda iskugu sheegtay maxay u dhacdaa waqti waliba siyaasadda ay soo gasho hadda nin walba ninkii maarata macnaha meel soo galo markuu maarata rabo inuu wax iska ruugo oo u dhibaato kale la kulmin waa inuu raadiyo sifuu arrintiisa ku fushan lahaa laakiin arrintiisa ku fashan lahaa leedahay khubarada siyaasaddan waxay leeyihiin wuxuu weli ruto uu aaminin la-yahay saaxiibadii soo dhex martay uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga habkay isku wada soo shaqeeyeen siday isku fahmeen iyo halmar siday wax u dhaceen ayuu aaminin la-yahay ade kolley iyo kolley horta macnaha raggii la socday ninkan la yidhahdo uhuru oo uwada dhawaado mulka kala sii jira asaga danihiisa unbuu kuwata mooya muulaha in ninkan waxaa yala horta marka hore liidiisa mayna soo gelin danahaada un ku fushuulaha marka macnaha adi waxba dhibaato arkintaa ku jirta meeshan haye tiina way umal way u meel martay aha
marka hadda waxaa waye asaga ruuto hadda mashaqada haysato waxaa waye inuu ninkii raila ahaa weligiisaba ninkii soo galo si inuu dhiba inuu iska la heshiiye moogiye aha
hadduusan la heshiinin dhibaatada sidan bay u soconaya kasii daran laakiin heshiiska soo hadda ma aha mid eh, dhibaato xitaa nafsadiisu keentay oo sida qaar ay leeyihiin eh, xitaa uhuru kenyatta muu wadinin oo raila odinga laakiin eh, arrinta iyo weliba sheekadii mar hore si qaldan oga dhacday ayuu markii dambe ku qaabilay
ha laakiin de hadda muguta ninkan hadiiba uu arkay si uu wax kuwada karo in- hadda ruuto talana ma dhacda inuu raila isku soo dhaweeya lakin dantaa kusoo dhaweyn doontaa arrimaha socdaan aad baa u mahadsan tahay shukran geedow adigaa mudan
waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan gebagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal goorow waan soo xiri doonaa laba iyo hal dhegeyste ayaan siinayaa qof walba faahfaahintiisa macluumaadkiisa dhegeystayaal ku xiran tahay laakiin shan daqiiqa ay noo soo hartay bal qadka kale telefoonkaan siiyo walaal barqo wanaagsan soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh
وال وهذا الجديد
walaal halkee ku sugan tahay
aad baan ugu saadaa barnaamijku waqtiba is
waa tahay uu mahadsan yahay madaxigaha kale qadka telefoonkan si isagana een, wuxuu sheegay inuu dhegeystaasi la socdo laakiin haddana eh, may u suurtagelin inuu een, uu faahfaahiyo waxyaala markaasi aan ka hadlaynay dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya barqa wanaagsan saaxiibayaal Een, dhegeystayaal haddaba maxay siyaasadda kenya gadaal uga qurantaa waqtiyada markay siyaasadda la gaaro ay soo dhammaato dhegeystayaal awoodda layskugu sheegtaa weliba marka qaybta markaasi ee deep state waxaa loo yaqaana dhegeystayaal oo inta badan awoodaha ay iskugu sheegtaan xildhibaanada raallihada waa madaxda markaasi ugu sarsare hadday tahay dhanka een, madaxweynaha ee, oo asaga sida hadda markaasi buugga maanta uu een, een, beri la daafurayo ama buugga usoo saaray dif- wasiirka difaaca uu kaga hadlayo gardaamada siyaasadeed ee wadanka markaasi ka dhacday ama loo geystay een, dabcan ee, madaxweynaha oo ku-xigeenka waqtigaasi haddana madaxweynaha aan dhegeystayaal ogsoonow dhegeys haddana la soco waxaa leeyahay dabcan dhakaan mama filanaynin xitaa nafsadiisa inuu markaasi noqonayo madaxweyne oo laakiin nasiibka ayaa markaasi u heeliyey una u saaciday inuu markaasi noqdo laakiin arrintan hadda waxay markaasi inta badan buugga kaga hadlaysaa waxaalihii markaas uu ku tillaabsaday mase uu qaaday madaxweynihii hore isagoo markaasi si adag oo gacan bir ah markaasi ku qabanayo xulafo weliba ama taageeraasha waa xulafada markaasi kuwa la ah william samoy ruuto iyo weliba nafsadiisa dhegeysta walaal soo dhowo magacaaga
waa cabdi cali gaartaan joogay cabdow soo dhowow
waan dhawaay walaal lafta waa beere barnaamijkan waan la socdaa mhm waa tahay cabdi cali qadku ka baxay asagana dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarayn saddex daqiiqaan oo soo hartay yuusuf gaas ayaad maqli doontaan ee barnaamijka dhegeysta madasha saaxiibayaal waa hagaaga dhegeystayaal aad baad u mahadsantahay la socodka iyo xulashada dhegeyska idaacadda star f m cunto gobolka qeybar saaxibada ku sugan nairobi iyo nawaaxigeeda waa hal ibir shan dhibic sagaal kuwa mombaasin nawaaxigeeda waa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiga sidoo kale tanaarifa masalaan naga dhegeysanaysaan dhegeysta sagaashan toddoba dhibic hal jeeriya habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex wandheera balada xaawasuufta baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber halka isyeelo balambala iyo meeru madogaashi ay naga dhegeysaneen hal eber laba dhibic saddex dhegeys saabit moyaale sideetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k applicationka star f m dhegeys waa soo dejisan kartaa howsha si ay kugu fududaato xoliba halkaas ogala socota saaxib yaal barnaamijka waxaa soo saara anugaa yuusuf bakar oona nil socodsiina dhegeystayaal waxaana diiradda inta badan ku saaraynay eh, dhegeystayaal saaka buugga markaas uu qoray wasiirka difaaca dalka kana hadlayay eh, dabcan xaaladaha ee wa- dabcan siyaasadeed ee wadanka inta badan ay soo martay wixii ka dambeeyey labadii kun iyo sideed iyo tobankii ilaa heerka siyaasadeed ay soo gaartay ee ka- dabcan looga farxashay labadii kun laba iyo labaatankii doorashadii guud ee wadanka markaasi ka dhacay bishii sideedaad dhegeystayaal waana sidee waxyaalaha markaasi laga hadlayay wuxuuna ka hadlayay awood sheegashada iyo sidoo kale eh, arrimaha xeer- eh, xeerdejiyaasha baarlamaanka iyo sidoo kale hogaan waa hogaanka wadanka oo weliba cidda markaas cid weliba ay u qorsheyn karto una meelmarin karto una fudayn karto dhegeystayaal iyadoo dadka shicibka inta badan ama dadka waa shicibka aan waxba markaasi loo marin si aan lagu taageerin dhegeystayaal waana arrimo fara badan waana barnaamijka inta badan aada loo xiiseynaya dhegeystayaal ee buugaasi uu qaray wasiirka difaaca dalka britland lonjgarayn mise lasoo daafuri ama daafuri doona dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayuu taaban doonaa iyadoo cid weliba ay markaasi ka faa'iidaysan doonto kana heli doonto dhegeystayaal macluumaad fara badan oo xog fara badan ay ku saabsan waxyaalaha hirdaamada siyaasadeed ee inta badan wadanka markaasi ka dhacday siyaasadda iyo weliba saaxiibadii siyaasadda waxyaalihii markaasi kala geeyay inta badanna lagu xuman jiray siyaasadda isla soo dabcan isla soo halgameen isna la aadeen dhegeystayaal ilaa maxkamadda caalamiga heeg dhegeystayaal waa maxkamada maxkamadda dembiyada ee caalamiga ee adduunka de heeg dhegeystayaal ee i c c waxyaalo fara badan oo soo dhex maray waxyaalo fara badan ay isla soo gorfeeyeen waxyaalo fara badan ay isla soo wadeen siyaasad laakiin markii ugu dambeysay way socon weysay siyaasadooda oo waxaa markaas inta badan la sheegay in uu markaasi dhabarka uu ka toogtay sidii xitaa nafsadiisa uu ku sheegayo ama qaar waa qoraalka xitaa laga dhex arkayo laga soo xiganayo madaxweynaha madaxweynaha dixilkahay waxaana xigashada taasi arrimahan fudud oo u fududaatay wasiirka dabcan wasiirka difaaca oo waqtigaasi madaxa aqlibiyadda baarlamaanka xilalka markaasi baarlamaanka ka hay weliba tashooyin fara badan dhinacyada kala duwan dhanka madaxweynaha xadda xilka iyo madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo ruto markaasi shirarkooda ka qaybgeli jiray taasina u fudaatay in wax walba u suurtagasho dhegeystayaal idaacadda star f m wato gobolka waqooyi bari waxaad dhegeysanaysaan agiis oo ku maasantay xulashada dhegeysiga la socodka la jaanqaadka waana kaaga madcelinaa sida mar weliba aad noo taageerto xitada fikirkaada markaas aad uga dhiibato saaxiibaya maasanidiin dhammaantiin waynii mahadcelina anigu ayuu subakadan waxaa idin leeyahay shukran shakuuran wa shukran jasiilan dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin dhegeystiya inta berita arrimaha qoyska ee balan inoo ah inta ka hore mawjada iska badalin iska wacin si wararkii barnaamijyada dhammaan aysan inii dhaafin nabadgelyo